أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadarooyinkan qiimaha badan التحذير المبين من الخروج على جماعة المسلمين كدقدة إن مسلم كلغو بحو fadlan ku soo dhowaada fadhigii lixaad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عاوة وهبين أحده taariikhduna ay tahay lix iyo tobankii shacbaan kun afar boqol iyo toddobiyo soddonka insha allahu tacaala waxaynu halkan ka maqli doonaa kelmad kooban oo ku saabsan alfarqu bayna aljihaad assunniyi waljihaad albidciyi farqiga u dhexeeya jihaadka sunniga ah ee sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam iyo shareecadiisa waafaqsan iyo jihaadka lidiga ku ah ee sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam khilaafsan jihaadku waa baab ballaadhan oo aada u waasaca oo kutubta shareecada laga qoray gaar ahaan kutubta fiqiga waa kitaab ka mid ah adiladiisuna hadday tahay kitaabka kariimka ah iyo hadday tahay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam aad bay u fara badan tahay wayna ka badan tahay in la soo koobi karo fadaa'ilka ay leedahay fadaa'ilka uu leeyahay jihaadku lama soo koobi karo fadaa'ilkiisa waxaa ka mid ah ilaahay tabaaraka wa tacaalaa in uu yidhi wlaa taxsabana aladiina qutuluu fi sabiili اllahi amwaata bal axyaaءu cinda rabbihim yurzaquun waxaa ka mid ah qowlka allah tabaaraka wa tacaala uu yihi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljanna yuqaatiluuna fi sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacda calayhi xaqa fi اltowraati wاlinjiili wاlqur'an wman awfaa bicahdi min allah faاstabshiruu bibaycikum aladii baayactum bihi wadalika huwa alfawz اlcadiim waxaa ka mid ah qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu hal adulukm calى tijaaratin tunjiikum tunjiikum min cadaabi aliim tu'minuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fi sabiili اllahi بأmwaaliكم وأnfusiكم ذalikm khayr lakm in kunتm taclamuun ykfir lakm ذuنuubكm ويudkilkm جanaaتi تجri min taxtiha الأnhاar وmasaakina طayibaة fi جanaati cadni dalika الfawز الcaظiim waxaa ka mid ah qowluhu tacaalى in اllaha yuxib اladiina yuqaatiluuna fi sabiilihi صفا kaأnahm bunyaan marsuus marka aayaadka kariimka ah ee aan akhrinay ayaa inoogu filan fadliga jihaadku uu leeyahay sunnada nebigana sala allahu caleyh wasalam lama soo koobi karo axaadiista ku soo aroortay waayo nebigaa la weydiiyey sala allahu caleyh wasalam sida abu saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu uu ka warinayo xadiis fii saxiixi albukhaari ku yaal oo uu yidhi rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxaa la weydiiyey ayu naasi afdal dad yaa u fadli badan waxaa nebigu sala allahu calayh wa aalih wasalama ku jawaabay mu'minun mujaahidun fii sabiili illaahi binafsihi wa maalih qof mu'mina oo ilaahay dartii u jihaadaya naftiisa iyo maalkiisaba ku jihaaday yaa ku xiga baa la yidhi waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam ku jawaabay mu'minun fii shicbin min ashicaab yataqi llaaha wayadacu annaasa min sharih qof mu'min ah oo aan gol ka mida maaragtay golaha ama meelaha maaragtay buuraha alla ku caabudaya oo dadka sharkiisa ka daystay haddaba walaalayaal jihaadku fadligiisa caawa ka sheekayn mayno siday u badan tahay laakiin waxaynu uga jeednaa keliya inaynu maaragtay isxasuusinno jihaadku wuxuu maray afar marxaladood oo kala duwan ayaa jihaadku maray oo jihaadku wuxuu ka mid yahay cibaadaadka tashriiceeda iyo jidaynteedu aan hal mar la jidaynin laakiin afar marxaladood oo kala duwan ayaa marba waxa weeyaan ummadda la faray mar waxaa la faray oo marxaladdii koowaad ah alkafu can alqitaal in laga joogsado dagaalka oo wax dagaalo aan la qaadinin oo aan gaalada lagu qaadinin rasuulkuna sala allahu alayh wasalam dadka ayuu dacwadda ugu baaqayey isagoon la dagaalamin marxaladdaas waa marxaladda ugu dheer ee rasuulku sala allahu calayh wasalam uu muddo toban sano ah oo uu maka deganaa uu dadka dacwadda ugu baaqayey isagoo wax jihaada aan iclaaminin isagoo ku caawalfalayey nusuustii alla uu faray ee alla uu yidhi kufuu aydiyakum waaqiimu salaa iyo aayaadka kale ee odhanaya fasdac bimaa tu'mar wa acrid can ilmushrikiin iyo aayadda kale allah uu tabaaraka wa tacaala yidhi facfuu wasfaxuu xataa yaatiya allahu biamrihi marka aayaadka iyo aayaad fara badan oo kale oo nebiga sala allahu caleyh wasalam lagu farayo in mushrikiinta dhibta kaga imanaysa aanu ka ficil qaadan ee uu iska cafiyo ayaa tobankaas sannadood nebigu caleyh isalaatu wasalaam uu ku camalfalayay marka marxaladda koowaad waxay ahayd marxalatu lkafi can ilqitaal marxaladda ah inuu nebiga iyo saxaabadu ay ka joogsadaan inay gaalada la dagaalamaan marxaladda marxaladdii ku xigta waxay ahayd marxalatu lidni bilqitaal min geyri amrin bihi in nebiga sala allahu caleyh wasalam la faray in uu dagaalamo oo gaalada la dagaalamo in loo idmay oo loo fasaxay laakiin amar aan lagu siinin taasina waxay ahayd nebigu sala allahu caleyh wasalam markii uu maka ka haajiray ee madiine u hijrooday ilaahay wuxuu u fasaxay nebiga iyo mu'miniintaba ciddii iyaga la dagaalanta inay la dagaalami karaan wuxuuna faray in ciddii aan la dagaalaminin uu dagaalkooda iska daayo oo uu ka joogsado qaala tacaala ilaahay waxauu yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waxaa loo fasaxay kuwa lala dagaalamayo ee nebiga iyo mu'miniinta ah dulmigii la dulmiyey darteed waxaa loo idmay oo loo fasaxay inay dagaalamaan wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahayna waa awoodaa inuu inuu u hiiliyo oo taageero oo isbarbar taago nabigu sala allahu aleyh wasalam markuu maka ka tegey abuubakar sidiiq wuxuu yidhi nebigoodiibay ayay saareen oo ay beledkii ilaahay ka saareen dabeetana wuu istirjaacsaday inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dabeetana waxa uu yihi walla way halaagsami doonaan ummadda sidaa yeeshay marka aayaadkaas ayaa soo degay marxaladda saddexaad marka aayadda udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrim laqadiir cabdillahi bni cabaas wuxuu odhanayaa waa awalu aayatin nasalat fi lqitaal aayaddii ugu horreysay ee jihaadka ku soo degta marxaladda saddexaad waxay ahayd marxalatu qitaali man qaatala almuslimiin walkafi can gayrihim inay la dagaalamaan cidda muslimiinta la dagaalamaysa oo ayaa la amray ciddii aan la dagaalamin ay iska daayaan oo marxaladan iyo marxaladdii hore waxay ku kala duwanayd tii hore waxay ahayd idan caama tanna waa amar la siiyey nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabada qaala allahu tacaala waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu wa qaala tacaala fain qaataluukum faqtuluuhum kadalika jazaau lkaafiriin wa qaala tacaala fain ictazaluukum falam yuqaatiluukum wa alqow ilaykum asalama famaa jacala allahu lakum calayhim sabiila marka dhaqanka nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo siiradiisu iyo siirada muslimiintu waxay ahayd laga soo bilaabo markii uu nabigu soo haajiray madiine uu u soo hijrooday ilaa intay kasoo degatay kasoo degeysay suuradda la yihahdo suuratu baraa siiradiisiiyo dhaqankiisu waxay ahayd inuu sidaa ku dhaqmo oo ciddii la dagaalantana uu la dagaalamo ciddii aan la dagaalaminna uu ka joogsado marka hijrada ilaa sideed sannadood hijrada laga bilaabo ilaa sideed sannadood ayuu nabigu caleyhi isalaatu wasalaam u marxaladda ku sugnaa marxaladda u dambaysa waxay ahayd marxalatu qitaali kulli kaafirin qof kasta oo gaal ah oo gaalnimo faafinaya oo ku baaqaya gaalnimo inuu nebigu la dagaalamo ilaa uu isdhiibo oo uu islaamo amase uu gibir bixiyo iyo jizye uu bixiyo oo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala fii suurati albaraa nebiga ku faray inuu mushrikiintoo dhan la dagaalamo ahlu kitaabka laga bilaabo iyo mushrikiintaba ilaa ay jizye ka bixiyaan iyagoo dulaysan qaala allahu tacaala qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saaqiruun haddaba culimmadu waxay sheegeen maraaxiisha afarta ah ee nabiga sala allahu aleyh wasalam jihaadkiisu u maray aan marxalad ka mid ah oo la nasakhay ma jirto ayay culimmada muxaqiqiinta ay bayaamiyeen oo muslimiintu aan afartaa marxaladood hadba marxaladda ay awooddoodu iyo quwaddoodu ay waafaqsan tahay ayay ku camal falayaan haddaba walaalayaal jihaadku waxa uu leeyahay macno caam ah iyo macno khaasa labadaba waa leeyihi macnaha caamka u xambaarsanyay waxaa weeyaan alcamalu biاlislaam islaamka in lagu camal falo wadacwatu ilayhi dadkana loogu baaqo waاddifaacu canhu iyo islaamka in la difaaco wa iczaazuhu bikuli mumkin iyo si kasta oo suurtagal ah in cizigiisa iyo sharafkiisa loo karyeelo macnaha caamkee jihaadka uu leeyahy waa kaa macno khaasana wuu leeyahay macnaha khaaskii waxa weeyaan waa badlu ljahdi fii qitaali اlkufaar in qofku awooddiisa wuxuu kari karo awooddiisa ah inuu bixiyo oo uu ku bixiyo sidii uu gaalada ula dagaalami lahaa qaala alxaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala fii tacriif اljihaad jihaadka markuu tacriifinaya ibnu xajar wuxuu yidhi huwa badlu اljahdi fii qitaali اlkufaar wa yuطlaqu ayضa calى mujaahadati الnafsi wالshayطaani wاlfusaaq jihaadku waa kaa aynu fasirnay oo ah in qofku awooddiisa iyo dadaalkiisa isugu geeyo siduu gaalada ula dagaalami lahaa oo uu diinka waxa weeyaan uu u nashirin lahaa waxaa kale oo ereyga jihaad lagu isticmaalaa inuu qofka naftiisa la tacaalo la jihaado oo jihaad ku qaado iyo shaydaanka inuu la jihaado iyo dadka fasaqada ah ee faasiqiinta daacada ilaahay tabaaraka wa tacaala ka baxay inuu iyagana la jihaado islaamnimada kusoo dabaalo jihaadku labadaa macno ee midna caamka yahay midna khaaska yahay buu leeyihi haddaba jihaadku macnaha caamkaa ee uu xambaarsan yahay markaynu macnihiisa caamkaa qaadano oo aynu odhan ereyga jihaad layaa wuu macno ballaadhan yahay oo gaalada la jihaadkada jihaadka lala gelaayo iyo nafta jihaadka lala gelayo iyo munaafiqiinta jihaadka lala gelayo wuxuu u qaybsamaa shan qaybood buu u qaybsamaa kow gaalada in lala jihaado waana ereyga jihaad markay fuqahadu ay sheegaan kay u jeedaan weeyaan waana afar martabadood oo kala sarreeya ayaa jihaadka gaalada lala gelaya uu yahay in nafta lagula jihaado in maalka lagula jihaado in carabka lagula jihaado iyo in qalbiga lagala jihaado ka labaadina waxaa weeye waa jihaadu lmunaafiqiin munaafiqiinta in jihaad lagu qaado iyagana afar siyaabood baa jihaadka lala gelaya uu noqonaya in carabka lagala jihaado in nafta lagala jihaado in maalka lagula jihaado in qalbiga waxa weeyaan laga naco oo lagala jihaado hase yeesee jihaadka munaafiqiintu had iyo jeeraale afartaa qaybood uu leeyahay waxaa u muuqasho badan ka carabka oo carabka ayaa munaafiqiinta lagala jihaadaa jihaadka qeybtiisa saddexaad waxaa weeyaan jihaadu shaydaan shaydaanka in lala jihaado jihaadkiisu waxay noqonaysaa lala gelayaa shaydaanku waa laba qaybood jihaaduhu bidafci maa yulqi alcabda min ashubuhaat waashukuuk alqaadixati fi liimaan wa jihaadu lidafci maa yulqi alcabda min aliraadaati alfaasida waashahawaat in shaydaanku addoonka qalbigiisa waxa uu ku soo tuurayo ee ah shubahaadka kala duwan oo qalbigiisa inuu ku soo tuuro khawaatir xun oo uu doonayo inuu ku lumiyo oo ku duufsado taa inaa qofku uu naftiisa kala jihaado oo jihaadka shaydaanku uu marba islaamnimadii shaki kaaga furayo ama waxyaalo qaldan uu doonayo inaad aaminto oo qalbigaa ku soo tuuro ama carabkaa ku soo tuuro shubahaadka noocaasa inaad la jihaado shaydaanku oo aad iska dafcisid aad iska joojisid taas waa qodob qodobka kalena waxaa weeyaan qofka uu doonayo shahwadiisa inuu kiciyo dabadeetana qofku shahwadiisa uu u guto si ka baxsan sidii shareecadu inoo fasaxday inaynu shahawaadkadan u gudanno oo si xaaraana inaad u gudato oo zinadii iyo liwaadkii iyo carabkii iyo dhegtii iyo ishii iyo gacantii mid walba shahwadaadii si xaaraana inaad uga gudatid oo aad qaab qaldan u isticmaashid shahawaadkaagii gudashadeeda kaana inaad jihaadka aad la gasho shaydaanka xagga shahawaadka uu kugu furayo iyo xagga shubahaadka labadaa qaybood weeyaan jihaadka shaydaanka lala gelaya ka shanaad waxaa weeyaan jihaadku macnihiisa caamkaa waataynu shan buu u qaybsamaa afar baynu sheegnay ka shanaad waxaa weeyaan jihaadu arbaabi اdulmi wاlbidaci wاlmunkaraat dadka dulmiga samaynaya ama bidcada dadka ku baaqaya ama dadka munkaraadka wixii munkara samaynaya ee xumaan ah ee shareecadu ay inkirtay waxaa weeya dadka in lala jihaado oo jihaad lala galo waxaa weeyaan isaguna waa qayb ka mida jihaadka caamkaa dadka munkarka iyo bidaca iyo dulmiga samaynaya waxaa lagula jihaadayaa gacantaa lagala jihaadaya carabkaa lagala jihaadaya qalbigaa lagala jihaadaya oo hadduu qofku awoodi waayo gacanta carabka hadduu carabka awoodi waayo qalbiga haddaba jihaadkii markuu macnaha guud uu yahay macnaha guud ee ereyga jihaadku macnaha guud uu leeyahay shantaa qaybood buu u qaybsamaa macnihiisa gaarka ah oo ah in qofku juhdigiisa iyo dadaalkiisa iyo awooddiisa uu bixiyo oo uu gaalada la jihaado jihaadka noocaasee gaalada lala gelayaa waa laba qaybood jihaadu talab iyo jihaadu dafcin labadaa qaybood ayuu u qaybsamaa jihaadu طalabku waxa weeyaan in aan gaalada lagu doonto fii cuqri duurihim guryahooda lagu raadsado iyo dhulka ay degan yihiin oo dacwad loo bandhigo oo dacwaddaa marka ay aqbali waayaan lala jihaado marka kaas weeyaan oo lagu duulay gaaladii weeye jihaadu dafcina waxa weeyaan weerarka ay soo qaadayaan kufaartu ee ay bilaadada muslimiinta ku soo qaadayaan iyo dadka muslimiinta in layska difaaco oo wax weeyaan layska waabiyo kaasaa jihaadu dafcin ah marka labadaa qaybood ayuu leeyahay mid walbana shuruud buu leeyahay gaara jihaadku waxaanu nidhi wuxuu soo maray maraaxil kala duwan oo afar qaybooda waxaynu kaloo sheegnay in maraaxisha afarta ah mid ka mida oo la nasakhay aanay jirinin ee dadka muslimiinta xaaladooda hadba xaaladooda ta ay tahay quwatan wa dacfan hadday awood leeyihiin hadday xaalatu dacfin ku jiraan xaalad tabardara tabardarra ay ku jiraan hadba afartaa marxaladood marxaladda ay ku beegan yihiin ayay ku camal falayaan waxaa kale oo halkan inaynu ka sheegno mudan jihaadku ama jinsul jihaad jihaad noocu u yahayba wuxuu u qaybsamaa laba qaybood fardu cayn iyo fardu kifaaya qaybtiisa fardu caynkaahi oo qof walba laga doonayaa wuxuu noqdaa imaa bilqalbi wa imaa billisaan wa imaa bilmaal inuu qofku qalbiga ka jihaado waa fardu cayn qofku inuu carabka ka jihaadona waa fardu cayn qofku inuu maalka ka jihaado qofkii maal haystaa inuu maalkiisa wax ka mida ku jihaad galana isaguna waa farducayn waa laga doonaya wakadaalika qofkii awoodeeda leh ee gacanta ka jihaadi kara sida dadka umarada ah ee talada muslimiinta gacanta ku haya waajib waxa ku ah inay gacanta ka jihaadaan oo hadday gaalada awood u leeyihiin inay la jihaadaan hadday munaafiqiinta awood u leeyihin inay la jihaadaan hadday dadka dulmiga samaynaya iyo dadka bidaca faafinaya iyo dadka munkaraadka la imanaya inay la jihaadaan oo ay gacan bira ku qabtaan oo ay gacanta wax kaga qabtaan marka afarta qayboodba farducaynku waa noqon karaa marka la leeya waa farducayn qof mucayana ayaa fii xaqiha ay farducayn jihaadku ku noqon karaa baynamaa qof kale aanu ku noqon karaynin laakiin ta dadkao dhami ka siman yihin waxaa weeyaan sida qalbiga oo kale inay ka jihaadaan oo qofku uu qalbiga gaalada ka naco oo uu qalbiga qalbigiisa maaragtay uu gunto oo uu xidho oo uu niyeysto in uu gaalada la jihaado waa fardu cayn laga doonayo wey ila waa munkar waxay gaaladu ku sugan yihiin kufriga iyo gaalnimada ay faafinayaan marka munkarkii waa inaad qalbiga ka nacdaa aqalu taqdiir jihaadka la yahdo jihaadu طalab asalkiisu waa fardu اlkifaaya furuud acyaanka kuma jiro مع تحيات وفرض عين معها.
إخوانكم في منهج أونلاين
jihaadka la yahdo jihaad dafci xaalado gaara ayuu wuxuu noqdaa fardu cayn noqdaa waxa weeyaan kow in beled muslimiintu ay leeyihiin lasoo weeraro oo xisaar la geliyo xaaladda noocaas ah waxa waajib ah in dadkaa muslimiinta ee halkaa degani inay iska difaacaan dagaalka ay ku soo qaadeen gaaladu oo ay badbaadiyaan xurumaadka muslimiinta oo ay naf iyo maalba geliyaan marka istinfaar caama wey wayna sameeyaan wakadaalika haddii qofka muslimkii hadduu rag yahay ou xaadiro goob moosinkii jihaadka ayuu xaadiray meel gaalada iyo muslimiinta ay ku dagaalamayaan xaaladda noocaas waxaa waajib ku ah inuu dagaalka aanu ka cararin ee ugu dagaalamo oo waxaa xaaraana inuu insiraafo oo jihaadkaa u maaragtay dee ka baxo oo ama uu ka noqdo ama uu ka cararo haddii imaamka caamkii uu aan ama madaxweynaha muslimiintu uu istifaar sameeyo oo uu muslimiinta wixii gaashaanqaad ah ee rag ah ee dagaal geli karaaya ee dadkii cudurdaarka haystay aan ahayn hadduu istifaar caama sameeyo yidhahdo soo baxa jihaadka u soo baxa waa inay baxaan baa waajib ku ah oo fardulcayn buu xaaladda noocaasa noqonaya waxay culamada qaarkood ku daraan haddii xaalad mucayana oo maalan oo kale qof ka mid ah mu- muslimiinta ayaa wuxuu macrifo u leeyahay maalan oo kale hubka oo isaga mooye cid kaloo macrifo u lehi ma jirto ama dagaalka hogaamintiisa xaaladda noocaasoo kale ah fii fii xaqihi farducayn bay isaga ku noqonaysaa inuu muslimiintii uu hogaamiyo oo uu dagaal geliyo ama uu hubkii ridistiisii haddii loo baahdo inuu rido maadaama cid kale aanay macrifo u lahayn ama farsamadii gacanta ee hubka hagaajinteysii iyo wixii la macnaa hadduu isagu macrifo u leeyahy waajib waxa ku ah in uu maaragtay aan uu wixii looga baahdo inuu sameeyo haddaba walaalayaal jihaadku maadaamuu cibaado yahay cibaadaadka ka mid ah cibaado walibana aanay ansaxaynin ilaa in shuruuddii ay buuxiso mooyaane loo dhigay jihaadku wuxuu leeyahay shuruud buu leeyahay shuruuddaa culimmadu ay sheegaan ee fuqahadu ay sheegaan loo ee loo shardiyaa qofka matalan oo kale jihaadaya waa ilaa toddoba shardi toddobadaa shardi waxaa ka mida koow qofkaas waa inuu muslim yahay shardiga labaad waa inuu caqligiisii qabaa oo aanu waalayn waa inuu qof xora yahay oo aanu addoon ahayn waa inuu lab yahay oo aanu dhadig ahayn waa inuu qaangaadh yahay oo aanu ilmo yar ahayn waa inuu ka badbaaday assalaamatu min addarar wixii qofka cudurdaar siinayey oo sida maalka inuu indhoolo yahay ama uu acrajiyo laangaro yahay ama haddii baxugmaayo uu xanuunsanaayo wakadaalika wujuudu nafaqa qofku waa inuu haystaa sahaydii uu jihaadka ku gelaayey toddobadaa shardi baa loo shardiyaa bay yidhahdeen culimmadu qofkii aan doonaya inuu jihaado marka waxa weeyaan waxaynu waxaynu sheegnay shuruudaha loo shardiyo qofka uu ku waajibay jihaadku waa toddoba baynu ku sheegnay waxaa kaloo jira dawaabid loo shardiyo jihaadku si uu mashruuc u noqdo oo haddii aan la helinin shuruudahaas jihaadku aanu marnaba mashruuc noqonaynin iska daa inuu waajib noqdo ama mustaxab noqdee dawaabidda ama shuruuddaas waxay ku waxay maaragtay u qaybsantaa laba qaybood qayb waxay la xidhiidhaa qofka mujaahidka muslimka ah qaybina waxay la xidhiidhaa qofka lala dagaalamayo ee gaalka ah qofka mujaahidka muslimka ah si jihaadkiisu uu mashruuc u noqdo shan shardi baa laga doonaya kow alikhlaasu lilaah alla dartii inuu jihaadkaasi ka yahay laba alqudratu cala alqitaal inuu awoodu leeyahay dagaalka ama jihaadka saddex alaa yatarataba cala aljihaadi mafsadatu acdam min mafsadati tarki jihaadkiisaas fasaad ka weyn fasaadka ka dhalanaya haddii laga tago jihaadka ka dhalanaya fasaad ka weyn waa inaanay ka dhalanaynin jihaadkii oo in jihaadka laga taga waa mafsado in laga taga jihaadka waa mafsado in haddaba haddii la jihaado oo jihaadkii uu keenayo mafsado ka badan maslaxaddii laga doonayey xaaladda noocaasa ma jihaadi karo marka jihaadkaas waa inaanu mafsado ka badan maslaxaddii laga doonaya waa inaan ka dhalanayn afar an yakuuna biidni waliyi اlamri اlmuslim weliyu amri lmuslimiin muslimiinta ninka mas-uulka ka ah ee madaxda u ah ama madaxweynaha u ah waa inuu waa inuu fasaxaa oo u ogolaadaa oo u amraa oo u saxeexaa in la jihaado oo jihaadka lala galo jihaada gaalada ah oo wa ilaa haddii kale dad iska yaacaya oo si fawda ah qoloba meel ay yidhaahdaan jihaad baanu ka bilaabaynaa arrinta noocaasi jihaadku markaa mashruuc noqon maayo lanna muslimiintu waxaa loo baahan yahay in ay taxta waliyi amri lmuslimi ka hoos dagaalamaan tashanaad wujuudu qiyaadatin sharciyatin tunadim aljihaad hoggaan sharci ah oo jihaadkii nidaaminaysa waa inay jirtaa yacni jihaadku waa inuu noqdaa taxta raayatin sharciya waa in calan sharci ah oo saxan oo aan qabash iyo wax qalad ku jirinin waa inuu qofku ka hoos dagaalami karaa ama inuu ka hoos dagaalamo calan indhala oo laa yudraa wajhu aan qaabkiisa la garanaynin iyo xagguu u socdo iyo xagguu ka jeedo iyo xagguu u jeedo toonna sida dad badan intay jibba qaadda inay iska dagaalamaan iyagoo aan aan ka haysan fasax weliyi amri lmuslimiin ta noocaasa ma bannaana amaa gaalada lala dagaalamaayo shan shardi ayaa laga doonayaa shantaas shardi gaalkii laga helay unbaa maaragtay ayuunbaa lala dagaalami karaa kow gaalkaa lala dagaalamaya waa inaanu haynin dimmiya oo muslimiinta waxa weeyaan muslimiintu ay gibir ka qaadaan qofka muslimiintu ay gibir ka qaadaan ee ay u oggolaadeen inuu beledkooda iyo daartooda ku noolaan karo sidii muslimiintu markii ay dagaalada qaadi jireen zamankii saxaabada iyo taabiciintaba dhulkii ay qabsanayeen dadkii gaalada ahaa ay dhulkooda maaragtay qabsadeen dad fara badan ayo iyo dhulal fara badan dadkii deganaa ayay u daayeen oo ay dooransiiyeen imaa inay islaamaan imaa inay gibir bixiyaan marka dad baa waxay doorteen inay gibir bixiyaan gaalnimadoodii in ay ku baaqi noqdaan oo diintoodii ay horu haysteen hadday kiristan ahayd iyo hadday yahuudiyad ahayd inay ku baaqi noqdaan islamarkaana ay bixiyaan gibir sanadkiiba mar ay bixiyaan oo qof walba madaxiisa laga qaadayo ta noocaas ah ninkaas hadduu dimi yahay oo markaa uu ogol yahay gibirkii muslimiinta bixina gibirkii muslimiinta siinaayo xaaladda noocaasa dee ninkaa dimigaa in lala dagaalamaa maca kownihi kaafiran isagoo gaal ah ma bannaana kadaalika qofkii mucaahadka ahaa ee muslimiintu caahdi la galeen isna in lala dagaalamaa ma bannaana oo muslimiintu ay cahdi iyo miithaaq iyo boon iyo heshiis ay kula jiraan heshiiskaas heshiis muddale ha ahaado heshiiskaasu muddo furan ha ahaado ilaa muslimiintu ay awood ka helayaan wa kadaalika gaalkaas waa inaanu ahayn qof musta'mana oo ammaan la siiyey matalan nin baaba ka imanaya daarulxarbi qoladii gaalada ahayd ee dagaalka aynu waxa weeyaan dagaalku naga dhexeeyey muslimiintii ayuu wuxuu weydiisanayaa ammaan in la magangelyo la siiyo oo la nabadgeliyo oo la daayo isaga iyo tijaaradiisa iyo bacmushtarkiisa ama naftiisa loo badbaadiyo markaa xaaladda noocaasa qofkii ammaanka la siiyey ammaankaa waxaa siin kara qof muslimiinta ka mida waxaa kaloo siin kara weliyi amri lmuslimiin ninka muslimiinta madaxda u ah ama jiha mucayana haddii uu uu maaragtay u magacaabo inay bixiso ammaankaas marka haddii sida maalan o kale fiisoo kale loogu dhiftay wadanka inuu wadanka soo geli karo oo ammaan ku joogi karo gaalka noocaasa lalama dagaalami karo waana gaalo badanoo maanta joogta bilaadada muslimiinta ammaankaasay ku joogaan leannao fiisa la siiyey fiisuna waa dalku gal gaalkaana waa inaanu ahayn musta'manka ah ee ammaanka soo doonta ee la siiyey ilaahayna qur-aankiisa ku sheegay wa in axadu min almushrikiina istajaaraka fa ajiru xataa yasmaca kalaam allah gaalkaa lala dagaalamaya waa inaanu ilmo yar ahayn sabi waa inaanu ahayn wala mra'atan haweeney waa inaanu ahayn waa inaanay haweeney ahayn walaa shaykhan kabiiran nin gaboobay oo aan qori qaadi karaynin oo aan dagaal geli karaynin oo gaboobay oo fadhiistay ka noocaasa waa inaanu ahayn walaa man inqataca can innaasi wa taraka alqitaal min dadka ka go-ay sida dadka asxaabu sawaamic kaniisadaha ku jira ee cubaadooda ah ee cibaadaysta ee ku cibaadaysanaya kaniisadahooda ee xaalad dagaal aan ku jirinin ee imika loo yaqaano rayidka dadka noocaas ah sidoo kale maadaama aanay iyagu dagaalka ku jirinin in saf ballaadhan inta laga bilaabo la yahdo wixii gaalba ah ha yaraado ha weynaado qof dumara ha ahaado qof gaboobay ha ahaado nin dagaal ku jira ahaado midaan ku jiran ha ahaado n saf ballaadha in lagaga qabtaa shareecadu arrinka noocaasa ma qirayso bal way inkiraysaa nusuus fara badanna way leedahay ru-uusul aqlaamun baynu sheegaynaaye maaragtay nusuusteedu waa shay macluuma kutubta fiqigana baana loo doonanayaa iyo kutubta khaaska culimmadu ay ka qoreen kadaalika dadka noocaasa dad dacwa gaadha waa inay tahay oo intaan dagaalka lagu qaadin waa in dacwad laga horreysiiyey oo dacwad maaragtay loo geystay oo dacwaddii markii loo bandhigay markaa ay diideen shantaa qodob mar gaalkii shantaa qodob aan ahayn ayaa lala dagaalami karaa waa inaanu dimi ahayn waa inaanu mucaahad ahayn waa inaanu musta'man ahayn waa inaanu sabi iyo qof dumara iyo nin gaboobay iyo nin dagaalka aan ku jiran aanu ahayn waa in qof dacwaddii gaadhay aanu ahayn qof dacwaddii gaadhay waa inuu yahay baan ujeedaa qofkaa dacwaddu gaadhay unbaa lala dagaalami karaa marka ninkaa gaalka waa inuu nin muxaariba yahay oo muslimiinta dagaal la gelaya oo inuu islaamo diiday ama isagu kuba soo duulay waa inuu yahay marka walaalayaal jihaadka waxa weeyaan mashruucihii waa kaas waana ka muraadka laga leeyahay uu yahay nusratu diin alislaam diinta islaamka in loogu hiiliyo lagu xifdiyo jihaadku waa maadin ilaa qiyaami isaaca ilaa qiyaami isaaca wuu soconayaa xaalad kasta xaalad muslimiintu ay quwad leeyihiin wuu soconayaa xaaladda dacfiga ay leeyihiin ay ku sugan yihiin ay dacafan yihiin ay tabar daran yihiin ee aanay awoodi karin inay dagaalamaanna hudna u furan inay heshiis gaalada la galaan laakiin noocyadii kale jihaadka ayaa u furan carabkii maalkii waxa weeyaan qalbigii intuba waa u furayeen jihaadka iclaamintiisa iyo ku dhawaaqiisa iyo go-aamintiisa dadka umarada ah ee madaxda muslimiinta u ah ayaa iska leh qof walba jihaad ma iclaamin karo waxa weeyaan sida ahlusunna ay isku waafaqsan yihiin aljihaadu mawkuulun lilimaam imaamka ayaa loo tala saartay wa annahu laa budda min idnihi fi ljihaad waana inuu isagu fasaxaa oo idmaa oo ku dhawaaqaa wa an yakuuna taxta raayatihi wa qiyaadatihi hogaankiisa iyo uu ciidamada u sameeyo waa in laga hoos dagaalamaa qofkii aan ra'yiga noocaasa aaminsanayn ee aaminsan inuu markuu doono jihaad iclaamin karo markuu doonona uu dagaal geli karo isagoon idan ka soo qaadan oon fasax ka haysan weliyu amri lmuslimiin muslimiinta markaa ninka madaxda u ah qofkaas waxa weeyaan waa qof aaminsan ra'yigii khawaarijta oo ku sugan weeyaan hadday heshiis tahay iyo hadday sulux tahay oo laba dowladooda dowlad muslima iyo dowlad kale oo aan muslim ahayn waxaa geli kara waxa weeyaan biidni alimaam imaamka idankiisa lagu soo gelayaa ama cidda isagu u igmado ayaa lagu soo gelayaa qof kasta oo gaala oo wadanka muslimiinta ku soo gala fiise ku soo gala oo muslimiintu ay fiise siiyaan fiisahaasi waa ammaan marka dadka noocaas ah lalama dagaalami karo waxa weeyaan lama khiyaamayn karo dhiigooda maalkooda cirdigooda intuba waxa weeyaan waa masuun waa la ilaaliyo shareecada ilaalisay taas walaalayaal weeyaan jihaadka markaa saxan ta kale qudrada iyo awoodda waxa taqdiirinaya oo jaangoynaya waxa weeyaan waxa jaangoynaya amiirka muslimiinta ayaa jaangoynaya haddaba jihaadkii markaynu sidaa u fahmno waxaa jira suwar ama qaabab maanta loo jihaado oo dad badan ay jihaad u haystaan oo jihaadkii xaqaha la dhexgeliyey oo lagu khalday waana jihaadka bidciga ah weeyaan jihaadka noocaasa ee bidciga ah baan doonaya insha allahu tacala inaan ku khatimo aan suwartiisa wax kooba ka sheego shaykhulislaam ibn taymiya raximah llah wuxuu yihi walkitaabu wasunatu mamlu'aani bilamri biljihaad wa dikri fadiilati kitaabkii sunnada waxaa ka buuxa in la isfaray jihaad in la isfaray oo fadligiisa la sheegay laakin yajibu an yucraf aljihaad sharci laakiin waxaa waajiba in la garto jihaadka sharciga ah aladii amara allahu bihi warasuuluhu ilaa rasuulkiisu ay fareen in laga garto min aljihaadi albidci jihaadka bidciga ee bidcada ah oo ah jihaadu ahlu dalaal dadka lunsan jihaadkooda aladiina yujaahiduuna fii taacati shaytaan kuwaasoo shaydaanka daacadiisa ay adeeceen iyo amar qaadashay ka amar qaadanayaan darteed u jihaadaya wa hum yadunnuuna annahum yujaahiduuna fii taacati araxmaan iyagoo isleh ilaahay baad adeecsan tihiin markanaad dagaalkan aa wadaan waana ka jihaadi ahlilbidaci waalahwaa kalkhawaarij wanaxwihim waana jihaadka ay had iyo jeer ala qaadaan dadka bidaca maaragtay ku sugan sida khawaarijta iyo kuwa la midkaa jihaadyada waxaa ka mid ah suwartooda alkhuruuju calaa waliyi اlamri اlmuslim ninka madaxda ee muslimka ah ee muslimiinta madaxda u ah in lagu khurujo lagu baxo lala dagaalamo waana qitaalu اlfitna waa dagaal fitna ah ibn qayim اljawsiyana wuxuu yihi waa asaasu kulu shari wa fitnatin ilaa aakhiri dahri waxa weeyaan fitno kasta iyo shar kasta iyadaa asal u ah oo sidaas u ah nebiguna salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi waxa weeyaan oo uu saxaabada amray aلsamcu waالطaaca ayuu amray in madaxda la maqlo oo la aطeeco oo loo hogaansamo fi اlmanshadi wاlmakrah xaaladda nashaadka qofku uu ku sugan yahay iyo xaaladda uu dhibsanayaba fi اlcusri wاlyusri xaaladda maaragtay adag iyo xaaladda fududba wa kadalika atharatin calayna haddii dadka maaragtay muslimiinta ah qaar ka mid ah xuquuqdii ay lahaayeen laga bursado wa kadalika wuxuu nebigu amray oo uu nebigu alay sl slam beeco kula galay saxaabada an laa nunaasica alamra ahlahu inaanan talada muslimiinta ku qabsan talada inaanan ku qabsan dadka madaxda ah ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan min suwar aljihaadi اlbidci waxaa ka mid ah an yadcufa الsulطaanu bisababi tamarudi jeyshi caleyh maala suuradaa waynu sheegnay suwarta maaragtay waxaa ka mid ah jihaadka aan waafaqsanayn shareecada ee jihaadka bidciga ah in ninkii madaxda ahaa muslimiinta madaxda uu ahaa uu tabar dareeyo sababtuna ay tahay ciidankiisii oo matlan oo kale amar diiddo ku sameeya oo ku gadooda oo ku kaca oo waxaa dhacda in qof mutasallida oo waxa weeyaan booba mansabkii uu ku fadhiyey khaliifka muslimiintu inuu soo baxo qofka mukhtasibka ah ee maaragtay ee boobaya madaxtinimada maroorsanaya waxaa loo yaqaanaa amiiru fitna baa layahdaa wuxuuna soo gudagelayaa khuruujka mamnuuca ah iyo kubixitaanka mamnuuca shareecadu ay manciday in lagu baxo xaakamka muslimka ah sida caadigii cuhmaan dhacday markii khawaarijtu ay isweer ka qabteen cuhmaan bni cafaan radia allahu tacaala canhu ay u diideen inuu gurigiisa ka baxo masaajka nebiga sala allahu alay wasalam dadka tujiyo oo iyagu ayn xaggooda nin ka magacowdeen salafku ninkaa dadka tujinayay iyadoo imaamkii caamka ahaa isweer laga hayo waxay u bixiyeen imaamu fitna bay yidhahdeen faqad akhraja albukhaariyu can cubaydillahi bni cadiy bni khiyaar annahu dakhala calaa cuhmaan ibni cafaan radia allahu tacaala canhu wahuwa maxsuur cubaydillahi bni cadiy bni khiyaar wuxuu yidhi waxaan u soo galay yani wuxuu u soo galay cuhmaan bni cafaan isagoo oo sweer laga hayo fa qaala wuxuu yihi inaka imaamu caamatin imaam guud baa tahay wanazala bika maa taraa wanazala bika maa naraa waxaa noo muuqda ayaana kugu habsaday wa yusalii lanaa imaamu fitnatin wanataxaraj imaam fitnaanana tujiya xaraj baanuna maaragta dareemaynaa fa qaala wuxuu yidhi cuhmaan bni cafaan asalaatu axsanu maa yacmalu annaas salaaddu oo waxa ugu fiican ugu fiican ee dadku ay sameeyaan fa idaa axsana annaasu dadku hadday salaadda wanaajiyaan fa axsin macahum la wanaaji macooda oo la tuko wa idaa asaa'uu hadday xumeeyaanna fajtanib isaa'atahum xumayntooda ka dheerow marka cuhmaan wuxuu faray inay ku daba tukadaan cala arugmi min annahu imaamu fitna isagoo imaam haddana fitna ah inay ku daba tukadaan oo dimaada muslimiinta si aanay u daadan waxaana calaamad muujinaysa ikhlaaskiisii iyo khayrkii uu dadka la jeclaa ka saddexaad ee isaguna jihaadka bidciga ah ee la odhan karo waa waa maaragtay min suwar ilfitna waxaa taa u soo dhow albeycatu likhaliifatayni fii iqliimin waaxid in laba khaliif ama laba nin oo madax ah aan mid walba gaarkiisa beeco lala galo beled waaxida arrinka noocaas markuu dhaco oo dadku ay madaxtinimada kala jiidanayaan oo ninba uu doonaya nin inuu maarata xilka saaro oo xaalad noocaasa waxaa dhici karaa inuu dagaal qarxo oo ninba uu doono inuu isagu ka guulaysto noqdo ka kalena uu maaragtay meesha ka saaro inta badan waxaa dhacda isku dhac labadii qolo ama labadii maaragtay dad ee kala raacsanaa labada nin inuu dagaal ka dhaco oo ay qoloba qolada kale doonayso inay muquuniso marka xaaladda noocaasna qof qof kasta waxaa laga rabaa inuu ka fogaado oo aanu odrhanin uqaatil maca alaqrab ila asalaax ka salaaxa iyo wanaagga u dhow ayaan la soo dagaalgelayaa waayo waxa weeyaan yandariju taxta alkhuruuj almamnuuc khuruujkii mamnuuc ahaa ayuu soo gudagelayaa fitan fara badan baana ka imanaya ummadduna way kala dhaqaaqaysaa imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey min xadiidi abi saciid alkhudri rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi idaa buyica likhaliifatayn faqtuluu alaakhira minhuma haddii laba khaliifo ama laba ninoo madaxa beeco lala galo labada ka dambeeyey dila baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam marka nebigu wuxuu amray in la dilo ka dambe ee muu odhanin faqtuluu adlamahumaa kooda dulmiga badan dila muu odhanin riwaayo kalena waxay ahayd oo min xadiidi carfaja ah fadribuuhu bisayfi kaa'inan man kaan garaaca ninkaa dambe oo seef la dhaca oo dila cidduu doonaba ha ahaadee ha ahaado nin saalixa ha ahaado nin maaragtay taqya ku doonaba ha ahaadeen marka taas waxay muujinaysaa inaan la ictibaarinaynin salaaxiisa iyo wanaagiisa haddii wilaayadu isagu uu yahay ka marka dambe doonay ee ninka hore beecada lala galay uu yahay ka ku qabsanaya ninka horena uu yahay nin istataba lahu lamar taladii ay gacantiisa soo wada gashay iyo amnigii iyo jeyshkii iyo awooddii waayo ka aslaxa haddaynu isnidhaano saara laa yaxsul ilaa bifitnatin wakhuruuj fitna iyo khuruuj unbuu ku iman karayaa marka imaamu nawowi xadiiskaa sharciga wuxuu yidhi idfacu thaani fa inahu khaarijun cala alimaam ka labaad dafciya oo joojiya waayo imaamkii xaqaha buu ku baxay fa in lam yandafc ilaa bixarbin wa qitaal si kale hadduu ku joogsami waayo in lala dagaalamo mooyaane si kale hadduu ku joogsami waayo faqaatiluhu la dagaalama fain dacat ilmuqaatalatu ilaa qatli jaaza qatlu walaa damaana fiihi buuri haddii ay dantu kalifto in lala dagaalamo oo markaa la dilo waa la dili karaa wax magdhowana male liannahu daalimun mutacadin fii qitaalih maxaa yeelay dulmi buu sameeyey waanu xadgudbay dagaalkiisa uu bilaabay ee uu sababta u noqday walidaalika saas daraaddeed markii khilaafada ay isku qabsadeen cabdullaahi bni subayr iyo cabdulmalik bin marwaan oo dadku ay labadaa qaybood u kala dullaameen oo qolana ay taageertay cabdullahi bni subayr oo markaa xijaas iyo ciraaq qabsaday qolana ay taageereen cabdulmalik bin marwaan oo shaam maaragtay reer shaam ay taageereen arrinka noocaas markuu dhacay in fara badan oo salafkii ka midii labada midna inay beeco la galaan way diideen waxay yidhahdeen beeco la geli mayno ilaa labadooda mid adkaado oo midkood uu yani taladu gacanta ay u wada gasho raggii markaa diiday inuu beeco la galo labadooda mid ka mid a inta ay laba khaliif yihiin waxaa ka mid ah cabdullahi bni cumar radia allahu tacaala canhu sidaa uu qoraayo kitaabka fasawi uu leeyahay kitaab sunna maaratay kitaab almacrifa wataarikh uu leeyahay kadalika albayhaqi uu wariyey kadalika raggii sidaasoo kale iyaguna diiday inay baacada la galaan waxaa ka mid ah jundub ibn cabdillahi albajali radia allahu tacaala canhu waxaa kaloo ka mid a maxamed ibnu maslama sida kitaab ulmixan ku taal oo aa ninkii saxaabiga ahaye nebigu sala allahu aleh wasalam uu sheegay inaanay fitnadu waxba yeelin isagoo nebigu u sii sheegay inaanay fitnadu waxba yeelinin haddana inuu cabdillahi bni zubayr oo markaa loo arkayo inuu aslax yahay haddana beecalamuu gelinin waayo tafaraaruq baa ku dhacday taladii muslimiinta oo muslimiintii arrinkoodii imaam mucayana markaa muu wada hoos teginin waxaa ka mid a dadkii iyaguna fitnada ka dheeraaday maxamed ibnu xanafiya radia allahu tacaala canhu sida kitaab ulmixan oo abulcarab uu ku warinaayo wa kadalika saciid musayib baa ka mid ah halkaa waxaa inooga caddaatay xaakim muslim ah ama nin muslim ah oo madax u ah beled muslimiintu maaragtay ay ku nool yihiin oo madaxweyne u ah in laga sameeyaa axsaab siyaasiya loo sameeyaa oo muslimiintii axsaabta ay u qaybsamaan oo ay sidaa ku tafaraaruqaan waxa weeyaan shareecada way ka soo horjeedaa waxaana axsaabta la samaynaya siyaasigii ay soo gudagelayaan xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi man ataakum wa amrukum jamiicu calaa rajuli waaxid qofka idin yimaada iyadoo taladiina ay nin qura ku hoos urursan tahay yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluuh oo doonaya in uu aan tafaraaruq idinku rido oo jamaciini burburiyo qofka noocaasa dila marka jamaacaad fara badanoo muslimiinta ka mid ah oo xarakaadku ka mid yihiin ayaa nidaamyada noocaasa ee dimuqrasiga ah ee nidaamkan ama habkan axsaabta badan qaatay ka qeyb galay oo hoos cararay oo doonay inay sharciyad huwiyaan oo ay dadka u moodsiiyaan inay tahay shuuradii islaamka oo taxta musama shuura inay soo gudagelayo axsaabta siyaasiga ee kala duwan ee mutanaadixa iska hor imanaya ta noocaasi ay xarakaadkaasi sameeyeen ma siinayso arrintan sharciyad ma siinayso waayo iyaga laba sababood midunbaa u geynaysa alxirsu cala asulta inay doonayaan inay taladii qabtaan sidaa daraaddeed asmaadii ayay beddelayaan magac magac a maaragtay shaygii walba xaqiiqadiisii bay ka kaxaynayaan asmaa sharciya bay huwinayaan shay aan sharci ahayn midda labaad dadka noocaas samaynaya waa dad ducaad sheeganaya oo ku hor jabay taxadiyaadka maanta jira ee mucaasarka ah oo dadka calmaaniyiinta ah ee iyadu nidaamkan shareecada islaamka in wax lagu dhaqo aan ogolayn dadkaas ayaa maaragtay hortooda ay ku kufeen oo aanay iska caabin karaynin sidaa daraaddeed way is maaragtay aan way isbiya raaciyeen oo nidaamka axsaabta badan ayaa ayay yidhaahdeen waanu ku khasbannahay inaanu ka qayb gallo si aanu xukunka u gaadhno dadka noocaasi markay muwaajiheeyaan ee ay ka hortagaan calmaaniyiinta waxa weeyaan uma sabri karaan iskama celin karaan ma muqaawamayn karaan taawus ibnu kaysaan ayaa inanuu dhalay ayaa wuxuu yidhi kuntu laa azaalu aquulu liabi aabbahay baan waxaan ahaa kii ku yidhaahda mar kasta innahu yanbaqii an yukhraja calaa hada asultaan waa ninkan talada haya maanta geebkiisa waa in lagu baxaa oo xilka laga qaadaa wa an yufcala bihi kada waa in waxaa lagu sameeyaa dabeetana wuxuu yidhi fakharajnaa xujaajan fanazalnaa fii bacdi alqura annagoo xujaaj ah ayaanu xaj baan u soo baxnay annagoo xajdoon ah tuulooyinka qaar ka mid aanu degnay wa fiiha caamil nin ama barasaabaa ama dee tuuladaa u taliya oo waaligii caamka muslimiinta u soo magacaabay ayaanu nimaadnaa buu yidhi dabeetana tuulooyinkii mid ka mida baanu degnay markaa waxaa madax ka ah nin la yihahda maxamed ibnu yuusuf ama ayuub ibnu yaxya labadaa mid ka mida buu yidhi waxaana kunyadiisu tahay abunajiix wa kaana min akhbathi cumaalihim nimankii madaxda ahaa ee tuulooyinka madaxda ka noqdana kii ugu kharibnaa buu ka mid ah kuwa ugu khariban buu ka mid ahaa fashahidnaa salaata الصubxi fi اlmasjid salaad subax baan masaajidka kula tukanay faidaa abunajiixin qad ukhbira bitaawuus ninkii marka abunajiix ahaa ee magaalada mas-uulka ka ahaa ayaa waxaa loo sheegay inuu taawuus ibnu kaysaan uu magaalada soo galay fa jaa'ahu taawuus buu u yimi faqacada bayna yaday fasalama calayhi hortiisuu soo fadhiistay taawuus wuu salaamay falam yujibu salaantii buu ka qaadi waayey taawuus fa kalamahu fa acrada canhu wuu la hadlay wuu ka sii jeestay uma cadala ila shiqi alaysar dhinaca bidixdoo haddana waxa weeyaan ayuu maaragtay ka maray fa acrada canhu wuu ka jeestay falamaa ra'aytu maa bihi markaan arkay ninkii dhammaayee mas-uulka ka ahaa tuulada inuu aabbahay la hadli waayey oo salaantii ka qaadi waayey ayaan qumtu ilayhi ninkii ku kacay famadadtu biyadihi gacantaan u fidiyo waan salaamay wa jacaltu usaa'iluhu wa qultu lahu ina aba cabdiraxmaan lam yacrifka aabbahay waa aabbihii baa maaratay taawus baa layahdaa kunyadiisa abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan kuma garanay kuma garanayo ciddaa tahay inaad madax ninkii dhammaa meesha haysat haystay aad tahay qaala wuxuu yihi ninkii mas-uulka ka magaaladu bala macrifatu bihi facala bi maa ra'ayt garashada wii garanaya buu waxan ba u samaynaya qaala wuxuu famadaa huwa saakit isagoo aamusan buu aabbahay baxay laa yaquulu lii shayan wax hadal iima celinin falamaa dakhaltu lmansila gurigaygii markaanu gallay iltafata ilaya uu isoo eegay soo milicsaday fa qaala lii wuxuu ku yihi yaa lukac baynamaa anta zacamta an takhruja calayhim bisayfika lam tastadic an taxbisa canhum lisaanaka waxyou liitaay waxaad ahayd kii sheegta oo ku andacooda oo ku baaqa inaynu seef qaadanno oo nimankaa umarada ee madaxdaa aynu waxaweye ku khuruujno mar allayaalo markii aad hor timina waad awoodi kari weyday iska daa wax kale inaad carabkaaga ka daysato bal see gacantu ha ku dambayse inaad carabkaaga ka daysato yacni kunta tawi alkhuruuja calayhi waxaad niyeysnayd inaad ku baxdo falamaa muhilta bayna yaday markii lagu hor keenay lam yaskut lisaanuka can madxihi wathanaa'i calayhi inaad ammaan ku qaadqaadid oo aad ammaantid ayaad ka haysan weyday nacam marka dad badan baa jira oo markay hor tagaan dadkaa maanta calmaaniyiinta ama dadkaa maanta madaxda ah markay hor tagaan waxaweye isla daqiiqadiiba isbedelaya oo ammaan waxaweeyan gadhka u gelinaya markay dabadda ka joogaanna habeen iyo maalin ku baaqaya in lagu baxo oo qoriga la qaato wa min suwari aljihaadi albidci waxaa ka mid ah tamarudu ri'aasati alxukuumati calaa ri'aasati dowla xukuumadda golihii xukuumaddu inuu ku baxo madaxtooyada ama dadka gacanta maamulka ka haya qayb ka mid a xukuumaddu haddii ay doonto inay ku khuruujto maamulka dalka ayay riddo waa nooc ka mid ah khuruujkii mamnuuca ahaa waana nidaamyadan maanta islaamka khilaafsan sida nidaamkan dimuqraadigaah baa arrimaha noocaasa laga arkay muslimiintu ilaahay a ku mahadiyaan in ilaahay ka badbaadiyey nidaamka noocaas ah laakiin wadano badan oo muslimiina oo arrimaha noocaasi usoo ay usoo tallowday ayaa maanta waxa weeyaan golaha wasiiradu waxay ku baxaan iyo golaha maarata baarlamaankuba waxay ku baxaan waxa weeyaan ciddii maaragtay muslimiinta ahayd ee gacanta talada ku haystay ama madaxweyneha ama madaxweyne ku-xigeenka ah marka suuradda noocanina way soo gelaysaa khuruujkii maaragtay calaa waliyi alamri ninka madaxda lagu khuruujayey waayo tamarudku waa khuruuj sariixa weeye wa min aljihaad albidciya waxaa ka mid ah an yaqiiba asulطaanu bimowtin aw gayrihi fatakhtalifa raciyatuhu min bacdihi fii tawliyati waaxidin minhum in ninkii muslimiinta madaxda u ahaa in la waayo ama geeri ku timaado u dhinto ama uu dalka ka baxo arrin caafimaad uga baxo ama arrimo kale dabadeed dadkii racyadda u ahaa iskhilaafaan isaga dabadii oo ay isku khilaafaan ciddii ay xilka maaragtay ay u dhiibi lahaayeen ee ay dooran lahaayeen xaaladda noocaasa inta badan waxaa dhacda inuu dagaal dhaco oo ay maaragtay doonayaan qolo waliba maadaama ninkii uu dhintay muslimiinta u talinayay in iyagu kursigii taabaan oo gacanta ku dhigaan oo ay yidhaahdaan anaa maaragtay ku soo xiga oo xaqu leh inaan xilkan qabto iyo anaa ku xiga ninka golaa baarlamaanka haystaa ku xiga iyo nin maahe ninka golaa guurtada haystaa ku xiga iyo maahe ninka waxa weeyaan golaa wasiirada ugu weyn baa ku xiga qoloba meel ay ka saarto xaaladda noocaasa ee muslimiintu ay galaan marxalad aanay weli cid dooranin oo ay fawdo ku jiraan oo aan mada- nin madaxa lahayn xaaladda noocaasa dagaalaa qarxa oo ay qolo walba ay leedahay annaga xaq xaq ku taagan oo annagaa sharciya ta noocaasa in laga qayb gala ma aha jihaadna ma aha in laga qayb galaa waayo imaam axmed waxa uu yihi walfitnatu idaa lam yakun imaamu yaquumu biamri innaas fitno waxaa la yidhaahdaa xaaladada xaaladda dadku aanay lahayn nin imaama oo madax u noqda oo arrimahooda iyo taladooda gacanta ku dhiga xaaladda noocaasa dadku fitnay ku jiraan waa xaalad fitnay ku jiraan xadiiskii xudayfaana muujinaya ee mashhuurka ahaa ee bukhaariya muslim ay wariyeen markuu nebiga sala allahu caleyhi wasalam su-aalo badan weydiiyey su-aalaha badan uu nebiga weydiiyena waxaa ka mid ah inuu ku yidhi fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam muslimiintu haddii aanay lahayn jamaaco iyo imaam imaam caama iyo jamaaco imaamkaas ee imaamkaas u taliyo haddaanay lahayn ee xaalad fawdaa ay ku sugan yihiin maxaa la yeelaya oo aan yeelaya yacni qaala nebigu wuxuu yihi factasil tilka alfiraqa kullaha dhammaan kooxaa samaysma dhammaantood ka dheerow walow an tacada biath- biasli shajaratin xataa yudrikaka almowt wa anta calaa dalik walow geed salkiiba aad qaniintid ilaa geeridu kugu timaado adoo xaaladda ku sugan ibnu jariir طabri oo imaam اlmufasiriina wuxuu yidhi fi اlxadiiثi anahu mataa lam yakun linaasi imaamu xadiiskan wuxuu muujinayaa dadku xaaladda aanay imaam haysan nin madax u ah faاftaraqa الnaasu axzaaban oo dadku kooxa noqdaan falaa yatabicu axada fi اlfurqa axsaabta iyo qolooyinka kala duwan qolana raaci maayo wayactasiru اljamiica in istadaaca dalika hadduu awoodi karo dhammaantood waynu ka dheeraadaa khashyata min alwuquuci fi shar baqasho laga baqa qabo inuu shar ku dhaco sidaas ayuu ibnu jariir tabari uu yihi sida fatxubaariga ku taala mujaladka saddexiyo tobnaad safxada toddobiyo soddon wakadalika sharxu saxiixi albukhaari libni albataal wa min suwar aljihaadi albidci waxaa ka mid ah in dadka qaarkood ay dagaalamaan oo ay ka qayb qaataan fii qitaalin bayna almuslimiin laa yuxsamu khilaafuhum ila bifasaadin akbar dagaal muslimiinta ka dhex qarxa oo aan soo afjarkiisu fasaad badan uu ka dhacayo oo marka la la doonayo in lasoo afjaro oo haddii las yidhaahdo dagaalkaa soo afjaro oo qolo qola ha adkaato waxa weeyaan dimaa badan baa qulqulaya waxa weeyaan dad badan baa lalaynaya waxa weeye tafaraaruq baa dhacaya waxa weeyaan istifxaalu shar waalisraaf fi dimaa watacarud lilabriyaa baa dhacaysa in xaaladdu sii adkaato in dad badan oo abriya ah oon waxba geysan la laayo oo ay seeftu maaratay ama qorigu uu leefo ayaa maaratay imanaysa xaaladda noocaasa dagaalka noocaasa in laga qayb galo waa manhi wey walidaalika saas daraaddeed baa cikrima mawla bni cabaas wuxuu maaratay aaminsanaa haddii f- aan maaratay laba kooxood oo muslimiinta ka midi hadday fitna ka dhex dhacdo oo dagaal ka dhex dhaco labadii qolo mid ka midna aanay kala adkaano qola aanay taladii la wareeginin xaaladda noocaasa waxaa waajiba alictizaal inuu qofku ka dheeraado lianna takfiira sawaadi ixdaahumaa yucaddu taqwiyatan lilfitan labadii kooxood mid ka mid a inaad xoojisaay waxa weeyaan fitnada ayaad sii xoojinaysa oo labadii qolo mid ka mid ah ayaad waxa weeyaan ayaad aan badinaysaa waxa weeye sawaadkoodii nin la odhan jiray moxamed ibn cabdiraxmaan abilaswad ayaa wuxuu yidhi qutica calaa ahli lmadiinati bachun reer madiina ayaa waxaa la saaray waxa weeyaan inay ciidan diraan oo qabanqaabiyaan faktutibtu fiihi ciidankaasaa laygu qoray falaqiitu cikrimata mawla bni cabaas cikrimaan la kulmay oo mawla bni cabaas ah faahbartu arrintii baan u sheegay fanahaanii can dalika ashadd annahy aad buu arrinta noocaasa iga reebay uma qaala wuxuu igu yidhi akhbarani ibnu cabaas al ibnu cabaas wuxuu ii sheegay ana naasan min almuslimiina kaanuu maca almushrikiin dad muslimiinta ka midii inay mushrikiinta la soo safan jireen yukahiruuna sawaada almushrikiin tirada muslimiinta ay badin jireen calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alay slam iyo sawaadkooda iyo humaagooda yaأti sahmu leeb baa imanaya fa yurmaa bihi leebkaasoo waxa weeyaan la gano oo xaggooda loo gano fa yusiibu axadahum dadkii muslimiinta ahaa ee gaaladaa la soo dagaal tegey hadday doonaan dad lasoo khasbaba ha ahaadeene ayuu mid ka mida ku dhacaya fayaktuluhu waa dilaya aw yudrab amase dee seefti baa gaadhsa waa la garaacaya fa yuqtal saasuu ku dhimanaya fa anzla allahu ilahi wuxuu soo dejiyey in aladiina twafaahum almalaaikatu daalimi anfusihim ilى akhiri اlaaya marka ra'yiga cikrima uu maarata cabdillah bn cabaasna ka wariyey waxa weeyaan in dagaalka laga tago mar haddii laba kooxood muslimiinta ay hayaan labadii kooxoodna mid ka mid ah aan waxa weeyaan awooddii aanay gacantooda wadagelin kii kalena aan la ikhmaadin marka isagu wuxuu diiday cabdillahi bn zubayr maalintaa inuu in lala uu la safto buu ninkaasi u diiday walidaalika saa daraadeed ba xaafidka wuxuu odhanayaa qisadan markuu sheego wa fii hadihi اlqisati dilaalatun calaa bara'ati cikrima mima yunsabu ilayhi min ra'yi اlkhawaarij qisadan waxay muujinaysaa inuu cikrima beri ka yahay waxyaalo loo nisbeeyo oo ah ra'yigii khawaarijta inuu qabay wayo aad iyo aad buu ugu talax tegey annahyu can qitaali اlmuslimiin wa takfiiri sawaadi man yuqaatiluhum in muslimiinta lala dagaalamo oo cidda la dagaalamaysa sawaadkooda la badiyo nacam marka salafka hadyigiisii walaalayaal waka imaam albukhaarina xadiiskan wuu baabaystay saxiixiisa kitaabu alfitan ayaa wuxuu baabaystay baabu man kariha an yukahira sawaad alfitani waاdulm nacam kadalika sheikh islam ibn taymiya majmuuc alfataawaha wuxuu ku sheegayaa wahaakada xaalu lmuqtatiliina min almuslimiin xaaladda dadka had iyo jeer aale muslimiinta dagaalama fi lfitan alwaaqicati baynahum fitanka ka dhex dhacda dhexdooda had iyo jeer xaalkoodu waa sidaa buu yihi falaa takunu caaqibatuhuma ilaa caaqibatu suu cidhibtoodu waxay noqotaa cidhib xun alghaalib walmaqluub kii adkaaday iyo kii laga adkaadayba fainahu lam yaxsul lahu dunyan walaa aakhira adduunyo iyo aakhira midna muu helinin kamaa qaala shacbiyu caamir shacbi siduu yidhi asaabatnaa fitnatun lam nakun fiiha baraaratan adqiyaa walaa fajaratan ashqiyaa fitnaa nagu dhacday dad taqwo leh aanaan noqonin oo dee wax iska celiya dad faajiriina oo wax iska celiyana aanaan noqonin wa ama alghaalib buu yihi sheikh islam ibn taymiya amaa qofkii isagu labadaa daraf ee ishaya darafka adkaada fa inahu yaxsulu lahu xadun caajil dheef yar buu helayaa oo degdeg ah oo adduunyo ah uma yuntaqamu minhu fi laakhirati aakhira laga laga goynayaa wixii uu dhiig galay iyo wixii uu naf dulmiyey iyo wixii uu maal baabi'iyey iyo wixii uu cagta mariyey waqad yucajilu llahu lahu lintiqaama fi dunya inuu ilaahay tabaaraka watacaala usoo dedejiyaana suuragal ah adduunyadaba ugu soo dedejiyo aargoosiga ilaahay ka aargoos kamaa jaraa licaamati alghaalibiina fi lfitan dadkii fitanka adkaaday sida badidoodii ku dhacday fa inahum usiibuu fi dunyaa adduunyadii ayay ayaa maaratay waxa weeye ilaahay uu asiibay kaalghaalibiina fi lxarati wa fitnat abimuslim alkhuraasaani wanaxwi dalika fitanka fitnat alxara iyo fitnadii abumuslim alkhuraasaani uu sameeyey intaba wakadalika labadii waqacdood ee sifiin iyo jamal dhammaantood waxa kale oo ka mid ah min aljihaad albidci qofku inuu la dagaalamo dadka mucaahadiinta ah iyo dadka musta'maniinta ah ee aan muslimiinta ahayn mucaahad waxaa la yihahdaa saynu soo sheegnay alrajul min ahli daari اlxarb yadkhul ilaa daari lislaam biamaan nin dadkii muslimiinta la dagaalansanaa ka mid ah oo muslimiinta daartoodii iyo wadankoodii yimi oo ammaanna kusoo galay marka fayaxrumu cala almuslimiina qatluhu bilaa khilaafin muslimiinta qofka noocaasi ammaanka la siiyey inay dilaan waa ka xaaraan iskumana khilaafsana arrinta noocaasa xataa yarjica ilaa ma'manihi ilaa meeshii uu ammaankiisa uu ku haystay ilaa uu ku noqonayo waxaana tusinaya qowluhu tabaaraka wa tacaala wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiru xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'mana haddii nin mushrikiinta mushrikiinta ka midii uu magan ku weydiisto magan sii ilaa kalaamka ilaahay uu dhegeysanaayo dabeetana gaadhsiiya halkii uu nabadgelyada ku helaayey tacriifka noocaas ayaa aynu mucaahadka u sameynay waxaa ka macno ballaaran musta'manka laakiin in fara badanoo fuqahada ka mid yihiin mucaahadka iyo musta'manka waxa weeyaan isku mid baabay ka dhigaan oo ibnu ahiir oo kale kitaabkiisa nihaayada annihaaya fii qariib alxadiid waalahar waxa uu yidhaahdaa walmucaahad man kaana baynaka wa baynahu cahdu mucaahad waxaa la yihahdaa qofka adiga iyo isaga oo cahd iyo maaratay ballan idiin dhexeeyo wa akharu maa yuطlaqu fi اlxadiid cala ahli dima dadka dimiyiinta baana sida badan xadiiska loo jeedaa marka la sheego waqad yuطlaqu calaa kayri min alkufaar gaalada kalena waa lagu sheegi karaa idaa sulxu haddii lala heshiiyo calaa tarki اlxarbi muddatan ma inay dagaalka la joojiyo muddo cayiman lakiin cinda tadqiiq mucaahad waxaa la yidhahdaa aladii cuqida baynahu wa bayna almuslimiina cahdun ka iyaga iyo muslimiinta heshiis maaratay uu u dhexeeyo waxayna culimmadu ku miithaaliyaan sulxu lxudaybiya heshiiskii dhacay oo kale leannu cahdi buu ahaa iyo heshiis ku saabsan calaa tarki alqitaali cashara siniin toban sannadood in dagaalka la joojiyo ama qofka musta'mankaahi waa nin muslimiinta u imanaya oo ammaan weydiisanaya naftiisa u weydiisanaya sida nin nin maaratay gaala oo maanta muslimiinta matalan oo kale beledkooda imanaya oo fiisa ka dalbanaya oo fiisa la siinaayo ammaan buu qofkaasi haystaa kadalika qofka mucaahadkii ammaan wuu qaadan karaa ka noocaasa weeyaan marka min aljihaad albidci waxaa ka mid ah qitaalu caamati innaas dhammaan dadka muslimiin dadka oo dhan in lala dagaalamo min gayri tamyiizin bayna mustaxiqin wa gayr mustaxiq iyadoon la kala soocinin mid mudan iyo mid aan mudnayn dagaalka noocaasa ee dadka aan loo kala aaba yeelaynin hadiyo jeeraale laba qolun baa sameeya labadaa qolo waxay kala yihiin qolo waxay aaminsan yihiin mujtamacaadka muslim dhammaantood inay kufaar yihiin oo marka ay la dagaalamayaan waxay u arkayaan inay kufaar laynayaan hadday dumar laynayaan hadday caruur laynayaan hadday dad waayeela laynayaan hadday dad rukuucsan ama sujuudsan laynayaan kuwaas waa kuwa mujtamacaadka muslimiinta oo dhan gaalaysiinaya waayo xukaamtoodii baa gaalo noqotay mar hadday xukaamtoodii ka hoos joogaan ka amar qaadanayaan ay ku gadoodi waayeen iyaguna waa kufaar bay yidhahdeen oo bishaklin haramiyin si haramiya oy xagga sare ka soo bilaabaan ilaa ay taxadka yimaadaan ayay ku gaalaysiiyaan wax kuwaasi qof ay beer reebi maayaan waa nimanka qullaada ah qolana waxa weeyaan kuwaa aan dadka kala reebaynin ee darafka ka qabanaya waa qolo iyagu takfiirka caamka iyo gaalaysiinta caamka aan weli muujisan laakiin waxay muujisteen atakhtiil alcaam inay si caama waxu laayaan sida dadkan tafjiiraadka sameeya ama qarxyada sameeya oo kale ee meelaha caamka qarxinaya oo mool dhan oo wax laga iibsanayo ama meel dhan oo fagaara ah ummad isugu timi ayay odhanayaan nin gaala baa jooga ninkaa gaalka ay doonayaan maadaamuu halkaa ku dhex jiro dhammaantood dadkaa laqan bay u samaynayaan waxyaalaan qarxa ayay dhex dhigayaan moolka oo dhan iyo dadkaa subermarket jooga ama dadkaa kubadda meesha ku ciyaaraya ama dadkaa xafladda isugu yimi dhammaantood way qarxinayaan marka dadkaasi waxay sameeyaan takhtiilka caamkaa bay sameeyaan takhtiilka caamkaa inay si caama waxu laayaan qaar baa jira ku odhanaya xukaamtun baan anagu gaalaysiinana iyo xaashidooda kuwa hadiyo jeer askarta ilaalinaysa iyo wasaaradooda iyo kuwa nidaamkooda fulinaya kuwa noocaasi waa kuwa had iyo jeer aanan sheeganaya inay jihaad ku jiraan waa qaar fulayaalah markay awoodi kari waayeen inay wajan liwajin si foolka foolah inay dagaal u galaan ayay arrinta noocaana ay sameeyeen marka dagaalka noocaasa in laga qayb galo ma aha dhallinyaradu fara badan baa maanta ka qayb gashay oo inta la khalday maskaxdoodii waxaa weeyaan waxaa laala wixii ku jira laga laga laga siibay brograam cusubna lagu shubay oo laleeyahay waad jannaad gelaysaa oo miftaaxii jannada waxaa weeye qoorta loo suray kuwa noocaasi waxay soo gudagelayaan xadiiska nebigu sala allahu alay wasalam uu sheegay ee abaa hurayra waman kharaja min ummatii calaa ummatii ninka ummadayda ka baxa ee ummadayda ku baxa yadribu baraha wa faajiraha ee kooda keeda muuminka iyo keeda faasiqa labadaba laynaya laa yataxaasha min mumina muuminkii aan iska ilaalinaynin walaa yafii bidii cahdiha kii cahdiga lahaa ee heshiiska lala galay aan heshiis u ilaalinaynin fa laysa minii iga mid maaha baa nebigu sala allahu aleyh wasalam yii midda kale qof beri ah oan waxba samaynin haddii qofkan ay doonayaan uu isagu wax sameeyey oo ay u arkayaan nin gaalo wax sameeyey inuu yahay dadkan kale muslimiinta ah ee uu ku dhex jiro ee la le-anayo ay dilayaan muxuu sameeyey ee beriga ah marka waa taxmiilu lberi jinaayat aljaani qof beri ah in loo xambaariyey qof kale waxyeeladii ilahina qur-aankiisa wuxuu ku uhi walaa taksibu kullu nafsin ilaa calayha walaa taziru waasiratun wisra ukhra nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu arkay dagaaladii uu gelayey qaar ka mid ah qof dumar ah oo la dilay oo saxaabadu arko meel ku buuqsan dabeetana cid buu u diray waa maxay baa nabiga lagu yidhi oo qof dumara la dilay bay ku yidhaahdeen dabeetana nabigu aleyh isalaatu wasalaam wuxuu amray saxaabada yani waxaan jeeda wuxuu ka nahiyey qatlu nisaa wasibyaan in dumarka la laayo iyo in carruurta la laayo waayo dee dumarku iyo carruurtu dagaal kuma jiraan waa kuwa sabyiga noqonaya hadhowna la qaybsanayo nabigu sala allahu aleyh wasalam waxaa markuu cid diraayo wuxuu odhan jiray ha dilinina qof dumara ha dilinina nin sawmacad ku jira kaniisad iskaga cibaadaysanaya ha dilinina ilmo yar kaa hadilinina saasuu odhan jira walaa shaykhan faaniyan nin gaboobay hadilinina muslimiin iyo gaalo isku dhex khaldan oo meel wada fadhiya ama beled ku wada nool in dhammaantood waxa weeye la wada qarxiyaa ama dhammaantood dagaal daraf lagaga qabtaa iyagoo la kala soocinin qur-aanka kariimka baa inoo diiday waxaana asal u ah qowlka alla tabaaraka watacaala uu fii suurati alfatxi ku yidhi hm اladiina kafaruu wasaduukum can اlmasjid الxaraam wاlhadya mackuufa an yabluga maxila walowlaa rijaalu muؤminuuna wanisaaء muؤminaat lam taclamuuhum an taطa'uuhum fatusiibakum minhum cara minhum macaraة bgayri cilmi liyudkil allahu fii raxmatihi man yashaaء low tazayaluu lcadabna اladiina kafaruu minhum cadaaba aliima fahaaulaai kafaruu kuwaasi way gaaloobeen wasaduu ahla اliimaan dadkii muminiintaana iimaanka bay ka hor istaageen bima fiihim rasuullah iyadoo rasuulku ka mid yahay dadka ahluliimaanka ahaa ayaa waxay ka hor istaageen oo rasuulkuna ka mid yahay can masjid xaraam masaajidkii xurmada lahaa inay ku cibaadaystaan waxaaluu duuna rajuuc milaa watani wadankood inay unoqdaan bay u diideen maca dalika faqad jacala allahu ikhtilaada bacd almuslimiina bihim sababan fii manci ramyihim wa qitaalihim maca dalika ilaahay tabaaraka wa tacaala muslimiinta ku dhex dhafan gaalada ayuu sabab ka dhigay lagu diido in gaaladaas waxa weye lala dagaalamo ama xabad waxa weeyaan leeb iyo rasaas wixii markaa la hayay lagu tuuro arrinka noocaasa waxa kale oo isaguna ka mid ah waxa weeye jihaadka bidciga ah in laga qeyb galo alqitaalu bilaa raayati muslimati dagaal waxa weeyaan raayadiisu aanay muslim ahayn ama calanka laga hoos dagaalamaya calan saxan aanu ahayn kalqitaali cala alqawmiya alcarabiya qowmiyad carbeed in loo dagaalamo ama afrikaannimo in loo dagaalamo ama reer hebelnimo in loo dagaalamo ama xisbinimo in loo dagaalamo kulli waxaas oo dhan shareecada kuma banaana man qutila taxta raayatin cimiyatin yaqdabu lilcasamati wakii xadiiska abaa hureyre nebigu alayh isalaatu wasalaam uu ku sheegay ninka waxa weeyaan calan indhala ka hoos dagaalama yaqdabu lilcasabati qabyaalo darteed u cadhooday waxa weeye u dagaalamaya yani yani casabad casabiyad iyo qabyaalad u cadhoonaya wa yuqaatilu lilcasabati qabyaalo darteed u dagaalamaya falaysa min ummati ummaddayda ka mid mahabaa nebigu sala allahu caleyhi wasalam waxaa ka mid a jihaadka aan waafaqsanayn shareecada ee bidciga ah ama qitaalu lfitna waxaa ka mid ah alqitaalu biay- bigayri idni alimaam imaamkii oo aan dagaalkii isagu aan fasixin oo dagaalka aan ogeyn in dagaal la qaado oo gaalada lagu qaado waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi inama alimaamu junnatun yuqaatalu min waraa'ihi wa yutaqaa bihi fain amara bitaqwa allah wa cadal kaana lahu bidalika ajrun wa in ya'mur bigayrihi kaana caleyhi minhu imaamku waa gaashaan oo kale waxa weeyaan gadaashiisaa laga dagaalama oo isagaa gabood laga dhigta hadduu ilaahay taqwadiisa dadka faro oo uu cadaalad sameeyo ajar buu ku leeyahy hadduu wax kala farana isaga ayay maaratay saaran tahay oo dembigaa isagaa loo raacaya imaamka la sheegayaana waxa weeyaan waa weliyu amri lmuslimiin alcaam muslimiinta qofka u talinaya ee madaxda u ah ama dowlad madaxa ugu noqdo ama gobol madaxa ugu noqdo kaas weeyaan waxaa la weydiiyey maxamed ibn saalix alcuthaymiin asheykh maxamed ibn saalix alcuthaymiin raximahu llah maa xukmu man laa yara lbaycata liwaliyi اlamri ida kaana laa yataratabu calaa dalika khuruuj muxuu xukunkiisu noqonayaa qofka aan aaminsanayn inuu ninka madaxda ahi inuu maarata beeco kula jiro oo daacadiisa inuu hoos tegayo qofkaan aaminsanayn oo wax khuruujana aan samaynaynin laakiin aan aaminsanayn inuu madaxweynaha inuu daacadiisa iyo wilaayadiisa iyo maamulkiisa iyo xukunkiisa inuu maaragtay ka mid yahay oo uu hoos tegayo dadka uu amrayo dadka waxa weeyaan adeecaya inuu ka mid yahay aan aaminsanayn beeca inuu sidaa kula jiro dabeetana sheekhu wuxuu ku jawaabay alladii laa yara albeycata liwaliyi alamri yamuutu miitatan jaahiliya qofka beeca la-aan dhinta ee cid madaxa oo muslimiinta ka mid ah ee cidda madaxda u ah aan beeco inuu kula jiro aan aaminsanayn qofkaas hadduu dhinto wuxuu dhimanayaa sidii dadkii jaahiligaa u dhiman jireen liannahu laysa lahu imaam dee ninkaasi nin madaxle maaha wa min almacluum ana albeycata tahbutu lilimaam idaa baayacahu ahlu lxalli waalcaqd beycaduna waxay imaamka u sugan tahay dadka waxna xidha waxna furaa marka ay beeco la galaan ummadda inteeda kalena beecadii way ku jiraan walow yay yay ka mid noqonin dadkii beecada la galaybe mar haddii dad mucayana oo dadkii mas-uulka ahaa iyagu ay beecada la galeen oo sidaa taladiina uu gacanta uu ku hayo waa inuu waa inuu ictiqaadaa inuu beeco ku jiro waxaa ka mid ah in laga qayb galo dagaalada ka qarxa mudaaharaadka ama ictisaamaadka dadka dega maalan oo kale meexa- meelaha saaxadaha waaweyn sida wadooyinka sida maalan oo kale khayriyadaha sida be- waxaana yidhahdaan hadda beerta xurriyadda sida hadeedba xogmaayo aan dadka jidadkaba gooya oo doonaya dowladda inay arrinta noocaasa baqad iyo culays ku saaraan si ay mataalibtooda iyo waxay doonayaan ay u yeelaan xaaladda noocaasa waxaa dhacday isku dhac booliiska iyo ay isku dhacaan iyo dadka noocaas ee mudaaharaadka aan silmiga ahayn ama iyagu silmiga ku sheegaya mid nabadgelyaha ku sheegaya had iyo dale iska horimaad iyo isku dhac ayaa yimaada dabeetana dadkaasi marka way gadoodaan oo booliiska ay la dagaalamaan dagaalada noocaasa ee mudaaharaadyada ka qarxa in laga qayb qaata oo nooc jihaada laga dhigaayo waxa weeye waa jihaadkii bidcigaha waana nooc ka mid a duruq alinkaar alcasriya almustawrada min alkufaar waxa weeyaan waxa weeyaan noocyada een, casrigan ee dowladaha een, lagaga hortago ee lagu inkiro wixii ay samaynayaan ee markaa laga biyadiidan yahay waana arin iyo dhaqan laga keenay dadka gaalada ah arrinka noocaasa had iyo jaraale gaalada ayaa sameeya iyagoo cabiraya inay u cadhaysan yihiin dowladda oo markaa waxay iyagu markaa doonayaan say dowladda u marsiiyaan arrinka noocaasa dad baa waxay moodeen inay tahay aljihaad fii sabiili illah oo waxay leeyiin waa wasiilo la diraaseeyey oo la arkay in dadka daalimiinta ee madaxda ah lagaga adkaan karo had iyo jeeraalana dadka aan shujaacada iyo geesinimada lahayn inay fagaarayaasha ama madaxda hortooda inay ka hadlaan oo waxay doonayaan inay ka caddeeyaan ayaa arrinka noocan oo kale ah sameeya oo intay shacabka soo dhex qaadaan shacabkana soo dhex kiciyaan doona inay kelmadoodii halkaa shacabka ay ka dhex sheegaan iyagoon imaamka la hortegaynin kuwaasi may xasuustaan hadalka nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi afdalu ljihaad kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa-ir jihaad waxa u fadli badan kelmad xaqa oo laga ag yidhaahdo nin madaxa oo jaa-ira oo daalim ah hadday doonayaan inay jihaadaan ma intay tagaan u tagaan ninkaa madaxda usoo nasteexeeyaan oo iyagoo oo aan baydhbaydhinin oo aan aan aan waxa weeye aan barhbarhinin may xaqii ay markaa doonaya inay caddeeyaan ay ka hor sheegaan inta ay dadka waxa weye masaakiinta ah sida dumarka iyo caruurta ay soo kicinayaan oo marka dambana ay waxa weeyaan dhi dhiig fara badan oo markaa halkaa ku qulqulayo waxaa ka mid ah jihaadka bidciga ah waxaa kaloo isaguna ka mid ah alqiyaamu bilikhtiyaalaat dilalka hoos ahaan loo fuliyo oo jamaacaadka qaarkood ay fuliyaan ee jihaadoonka ah oo ay shakhsiyaad ama dad gaara inta xaraamadiyaan ay xukun ku ridaan oo yidhaahdaan waa dad gaala ah oo si hoose u xukumaan intay guryo hoostood ka xukumaan ama niyaddooda iyo qalbigooda ka xukumaan ama iyagu markay gaar isla yihiin ay xukumaan iyagoo xukunkooda ku dhisaya usuul faasid ah dabadeetana dadka noocaasa ay go-aamiyaan inay nolosha ka saaraan oo ay laayaan waana dilal fara badan oo noocaasi waxay ka dhaceen meelo badan oo maanta caalam islaamiga ka mid ah wakhtiyada had iyo jeer alifowdadu ay kacdo ay taladii ay maaragtay ay lunto ayay timaadaa sida dad badan oo lagu laayay muqdisho iyo dad badan oo lagu daayey ardul yaman iyo dad badan oo libiya lagu laayey iyo dad badan oo masar lagu laayey iyo dad badan oo meelo badan oo kala duwanay oo caalam islaami lagu laayey oo caawada waxay ku mootan yihiin aan la garanaynin ilaa mooyaane dad jamaacaad aaminsan inay waxaan ay sameynaya ay jihaad tahay oo tasfiya in lagu sameeyo la safeeyo dadkaas oo laga safeeyo arlada guudkeeda markii ay xukumaan kadib ay sameynayaan arrinka noocaasa waa arrin aan u bannaaneyn qofka muslimka ah waayo sababtoo ah waxay khilaafsan tahay jihaadkii sharciga ahaa ayay khilaafsan tahay walaalayaal arrimaha aynu sheegnay ee faraha badan leh dad fara badan jihaad ayay ka dhigaan jihaadna ma aha waxaan markaa ku khatimayo aan kaga tegayaa si kooban fitanka noocaasa iyo arrimaha noocaasa ee dad badan ay sameeyaan cilaaj iyo daway u baahan tahay cilaajka iyo dawadaasi wax bayna cashiyatin wa duxaaha si yaroo fuduud ku iman kara ma aha qofkii laakiin ilaahay hidaayad uu la doonay allah tabaaraka wa tacaala wax ilbiriqsi ka yar ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu hidaayadda qalbigiisa gelinayaa laakiin waxaan kula talinayaa dadka noocaasa kow inay ilaahay ka baqaan oo taqwada ilaahay ay miciinsadaan waayo qofka mutaqiga ah ee ilaahay ka baqa taqwadaasi qofka waxay ka ilaalinaysaa cadhada ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahayna wuuna faray yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum wallahu du lfadli alcadiim mu'miniintiiya ilaahay ka baqa haddaad ilaahay ka baqdaan ilaahay furqaan buu idin buu idin siinayaa waxaad xaq iyo baadilka ku kala garataan ilaahay dembigiinuu dhaafayaa ilaahay tabaaraka wa tacaalaa sayi-aadkiina ayuu idinka maaratay idinka masaxayaa taas weeyaan nabiguna sala allahu aleyh wasalam khilaafka ummadda marka uu sheegay inay ummaddu iskhilaafi doonto wuxuu u dardaarmay ilaahay cabsidiisa uusiikum bitaqwa allah wasamci waaaca wain cabdan xabashiyan waxaan idin dardaarmaya cabsida ilaahay iyo inaad madaxdiina maqashaan hadduu doono ha idin taliya nin adoona oo xabashiya fa inahu man yacish minkum bacdii fasayra ikhtilaafan kaiira ciddii dabaday noolaataa khilaaf badan bay arki doontaa facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin sunnadayda qabsada sunnada dadka madaxda ah ee hanuunsan qabsada oo ku dhega oo gowsdambeedada maaragtay ku qabsada iskana ilaaliya arrimada arrimaha bidcada ah ee dadku ay dib ka keeneen arrin kastoo muxdatho ah oo dib laga keenay oo diinta lagu soo kordhiyo aan ka mid ahayn waa bidco bidco walibana waa dalaal qodobka labaad aan idin faraya waxa weeyaan walaalayaal idiin dardaarmaya alcilm culimmadu waxay yidhahdeen alcilmu dawaaun lilfitan cilmigu waa dawada qura ee loo hayo fitnada waayo fitnadu had iyo jeer ale waxay ka timaadaa in xaq iyo baatilkii dadka ay iskaga marmaan oo iska dhex galaan arrinka noocaasa waxa faydi kara oo xaqiiqadii shayga soo saari kara cilmiga saxiixa ah oo fitnadii shaygii fitnada ahaayee shaygii kale inaad kala garataa waa arrin muhima arrimo fara badan oo dhallinyaradeenu maanta ay ku kacayaan oy jihaad moodayaan laakiin fitan ah oo xamaasad khaliya ayay ku dhisan tahay wax cilmiga kuma dhisna sidaa aawadeed waxaan leeyahay walaalayaal cilmigii sharciga ahaa barta oo si wanaagsan uga feedha buuxsada oo si wanaagsan uga salgaadha oo cilmiga rusuukh ka gaadha inaad ku raasukhdaan oo ayaa maaratay walaalayaal aan maaratay idiin soo jeedinaya ta saddexaad waxaan idiin dardaarmaya adducaa inaad ilaahay baridaan fa inahu albaabu alacdam baynahu wa bayna rabbih baabkii weyniga badnaa weeyaan ee qofka iyo ilaahay u dhexeeyey tabaaraka wa tacaala oo qofku xaalad kasta oo xaq iyo baatilku ay isku marmaan waa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala magansadaa waa inuu ilaahay xaggiisa u cararaa weliba gaar ahaan markay ummaddu iskhilaafaan ee xaaladuhu isu ekaadaan ilaahay baana sidaa ina faray qaala tacaala ilahay wuxuu uhi qul illaahuma faatira asamaawaati waalard caalima algeybi waashahaada anta taxkuma bayna cibaadika fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun caaisha radia allahu tacaala canha ayaa uu weydiiyey abu salamata ibn cabdiraxmaan biayi shayin kaana nabiy llaahi sala allah alay slam yaftatixu salaatahu idaa qaama min alleyl sheegeebaa nebigu sala allahu alay wasalam salaadda uu ku furfuran jiray markuu habeenkii salaadda u kaco waxay tiri wuxuu odhan jiray allahuma rabba jibraa'iil wa mikaa'iil wa israafiil faatira asamaawaati waalardi caalima algeybi waashahaada anta taxkumu bayna cibaadika fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ilaa siraati mustaqiim ducadaas uu nabigu sala allahu caleyh wasalam uu tawasulka sameeyey oo rabba jibraa'iil oo mikaa'iil uu baryayo wuxuu alla weydiisanayey ilaahayow ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaq ilaahu wixii laysku khilaafay ee xaqa ilaahu biidnika ilaahu adigu xaqa igu hanuuni ayuu maaragtay ilaahay weydiisanaya tabaaraka wa tacaala bal nebigii baa weydiisanaya ilaahay inuu ku hanuuniyo wixii laysku khilaafay oo sida xaqa ah ilaahay waafajiyo walaalayaal innagana maxaad inoo malaynaysaan innagaa maaratay aada arrinkaa ugu baahi badan inaynu ilaahay barino tabaaraka wa tacaala qof waliba waa inaanu laabta garaacin oo aanu isagu isbidinin oo aanu aaminin inuu hidaayaddii gacanta ku haysto oo u awoodi karo inuu isagu binafsi iskiisa u hanuuni karo ilahay waa inuu hidaayad weydiistaa tabaaraka wa tacaala ta afraad alsamcu wataaca liwaliyi اlamri wa lusuumi اljamaaca dadka madaxda ah inaynu maqallo oo aynu maaragtay aynu adeecno oo aynu waxa weeyaan u hoggaansanno oo aynan ku khuruujin taariikhda muslimiinta fitankii faraha badnaa ee soo baxay asalkiisu waxa weeyaan asamcu wataaca liwaliyi alamri walusuumi aljamaaca oo la ihmaaliyey oo meesha laga saaray waana asal weyn ay culimmadu ku qoreen kutubta ictiqaadka nebiguna sala allahu caleyh wasalam uu u dardaarmay waxa weeyaan xudayfat ibn limaan markuu weydiiyey oo uu yihi talzamu jamaacata almuslimiin wa imaamahum jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda ayaad laazimaysaa imaamu nawowina wuu baabaystaa wuxuu yidhaahdaa markuu muslimka sharxayo baabu wujuubi mulaasamati jamaacati اlmuslimiin cinda alfitan wa fii kuli xaal inay waajib tahay jamaca muslimiinta inaan laga dhex bixin marka fitanku ay kacaan wa fii kuli xaalin iyo xaalad kastaba wa taxriimi alkhuruuji min aaaca aacada weliyi lamriga inaan laga hoos bixin wa mufaaraqat اljamaca jamaca muslimiinta inaan laga dhex bixinin marka xadiiskaa xudayfa ayuu maaratay u baabaystaa baabkaa weyn waxaan kaloo walaalayaal idin dardaarmayaa atamasuk bisunati الnabiyi salى اllahu alيه wasalam wa sunati اlkhulafaaءi الraashidiin almahdiyiin sunadii nebiga iyo sunadii khulafada in la qabsado waayo badbaadadii baa ku jirta badbaadadii ayaa ku jirta mucaawiyatun abi sufyaan ayaa wuxuu ku yidhi khaliifkii muslimiinta ahaa ee raashidka ahaa ayaa wuxuu ku yidhi cabdillahi bn cabaas anta calaa millata caliyin ma diintii cali baad haysataa markaasuu yidhi ali cabdillahi bn cabaas alimaam almulham imaamkaa weyn ee xabriga iyo caalimkaas nabigu sala allahu alay wasalam u duceeyey ayaa wuxuu yidhi ku jawaabay walaa calaa millati wuxuu yidhi walaa calaa millati cuhmaan tii calina ma haysto tii cuhmaanna ma haysto ana calaa millati muxamed sala allahu alayh wasalam milladii nebi maxamed baan haystaa yacni anigu waxaan wuxuu u jeedaa millatu muxamed laysat liaxad milada nebi maxamed salaas qof mucayani ma leh ee dhammaan muslimiinta oo dham sunnada nebiga way wada qabsan karaan marka waxaan doonayaa halkan inaan mulaaxado yar sheego arrin yaroo fiiro gaara waxa weeyaan waxaynu sheegnay markaynu maarata haddeer aynu aynu sheegnay dardaaranka aan idiin dardaarmayey ee fitanka lagaga badbaadayey alsamcu wataaca liwaliyi اlamri iyo atamasuk bisunati الnabiy sal l slam wa sunati اlkhulafaa in dadka mad madaxdaa la adeeco oo wixii aan macsi ahayn lagu adeeco ee maaragtay wanaag ah iyo sunnada nebiga in la qabsado culimmadu waxay yidhaahdaan ijtimaacu اnnaas yaxsulu min jihatayn dadka isu imaatinkoodu waa laba siyaabood ijtimaacu adyaanin wa ijtimaacu abdaanin inay diin ku midoobaan iyo inay xagga jir ahaan u midoobaanoo ay dad midaysan ay noqdaan oon faraar ku dhicinin oo dee inay sidooda kale u midaysnaadaan fa ijtimaacu ladyaan bay yidhaahdeen inay diin ku midoobaan an yakunuu calaa ariiqatin waaxida fii usuuli diini inay dariiqo qura wada haystaan weeyaan xaggii usuuludiinka iyo muctaqadka sida ilaahay buu yihi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu xadhiggaa ilaahay wada qabsada oo ha kala teginina xadhigga ilahayna waa islaamnimada ama waa kitaabka ilahi tabaaraka wa tacaala ijtimaacu labdaan inay dadku jir ahaan u wada joogaanna waxay suurtagal ku tahay an yajtamicuu calaa amiirin waaxid inay amiir qura wada hoosta wada hoos tagaan walaa yatafaraqu caley biajsaamihim oo aanay jasadkoodii la kala teginin oo dee marka qaar ku khuruujaan dee way kala dhaqaaqeen oo meel mawa kuma wada noolaan karaan meelna ma wada joogaan qalban wa qaaliban dadkaas waa kala maqan yihin saas daraaddeed baa nebigu u yidhi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum marka labadaas walaalayaal qodob sunnada nebiga calay isalatu salaam in la qabsado iyo sunnati alkhulafaa'i araashidiin in la qabsado iyo in dadka madaxda ah waxa weeye la adeeco waxa weeyaan waktiga fitanka dawo weyn ayay u tahay waxaan idinkula dardaarmayaa alrujuucu ilaa ahli listinbaad min uli lamri haddii wakhtiyada fitanka inaad arrimihiina u celisaan oo masaa'ilka soo kordha aada ula noqotaan dadka ahlulcilmiga ah ee ahlu istinbaadka ah ama dadka madaxda ah iyo dadka culimada ah aada u celisaan haddaad labada ah arrimihiina u celisaan waxaad ka badbaadaysaan fitan fara badan oo maanta dagaal lagu sheegaayo oo jihaad lagu sheegaayo ilahi wuxu uhi waidaa jaa'ahum amru min alamni aw alkhawf adaacuu bihi walow raduuhu ila alrasuul wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituuna minhum walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuhu latabactum shayطaana ilaa qaliila ilaahi wuxuu yidhi marka arrin ku saabsan nabadgelyada ama cabsidu uu u yimaado markiiba way baahinayaan oo way faafinayaan hadday rasuulka arrinta usoo celin lahaayeen iyo dadka ulil amriga ee madaxda ah waxa weeyaan xaqiiqadeedii iyo istimbaadka saxa bay ogaan lahaayeen had iyo jeeraalana xaalaadka fitnadu ay dhacdaa waxa weeyaan waa xaalaadka ama cabsidu ay jirto ama xaalad nabadgelyo ah oo dadka qaarkood ay ithaareeyaan walaalayaal waxaan idiin dardaarmayaan fitanka inaad ka fogaataan maalmaha fitanku culimmadu waxay yidhahdeen waa sariicat alxaraka qaliilat lbaraka had iyo jeeraale xarakaadkeedu wuu badan yahay oo dad badan baad arta baad arkaysaa oo fitnadii u ordaaya oo dhex qaadaya oo tallaayay leh oo iyagoon waxba hubsan iyo war aan aanay hubsan intay ku dhiseen ordaya oo fitnada ka qayb gelaya oo hurinaya waana qaliilatulbaraka oo fitnadu marka ay waxa weeya gamaarto waxa weeyaan ay waxa weeye fitnadii ay qabowdo qof walba wuu isqoomameynaya nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ina asaciida laman juniba alfitan ina asaciida laman juniba alfitan ina asaciida laman juniba alfitan walaman ibtuliya fasabra fawaahan baa nabigu sala allahu alayh wasalam waxaa baraadhay qofka fitanka laga badbaadiyo waxaa liibaanay qofka fitanka laga badbaadiyo waxaa liibaanay qofka fitanka laga badbaadiyo iyo qofkii inta la imtixaamay ku sabray fawaahan ay fawaahan lahu fawaahan lahu waa kalimatu tacajub min tiibi kuli shayin wa kalimatu talahuf bay culimadu yidhaahdeen waxaa nabigu sala allahu alayh wasalam uu caddeeyey waxa weeye inay fitan dhici doonaan fitankaa waxaa ka badbaadi doona qofka ka fadhiista qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam satakunu fitan walaalayaal fitan baa jiri doona alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im qofka ka fadhiyaa uu ka khayr badanya ka taagan ila ka taagani waxaa suurooda inuu ku dhaqaaqo markuu fitnada arko laakiin ka fadhiyaay waxa weeyaan inuu fitnada u dhaqaaqo inuu istaagabaa ayaa wax weli ka xigta waalqaa'imu fiiha ka taaganina uu ahaanayo khayru min almaashi ka u soconaya mid ka khayr badan waalmaashi fiiha ka dhex soconayaana khayrun uu ka khayr baday min asaaci ka u ordaya waman yushrif lahaa fitnada qofkii u hanqaltaaga tas tashrifu iyaduna way u hanqaltaagaysaa waman wajada maljaan aw macaadan falyacud bihi baa nabigu uri meeluu maqansado iyo meeluu u baxsado qofkii helaya ha magansado oo fidnada ha ka galo baa nabigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi walaalayaal waxaan idinkula dardaarmayaa tarku lqitaal inaad dagaaladan fitanka ah ee muslimiinta ka dhexeeya inaad ka joogsataan inaydaan dhiig daadin muslim waayo waxa weeyaan ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yuhi wataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war fidna iska ilaaliya kuwa dulmiga wada keligood aan aan ku ekaanaynin oo aan ku khaas noqonaynin fitanka muslimiinta ka dhexdheca oo dhami naskaasuu soo gudagelaya oo aayadda cumuumkeeda ayaa maaragtay ay ay soo wada gelayaan sidaa uu rajaxay ibnu kathiir tafsiirkiisa waxa kale oo walaalayaal aan idinkula dardaarmaya lusuumu lbuyuut wa taksiiru silaax inaad fidnada guryihiina ka fadhiisataan inaa hubkiina jejebisaan inaa hubkiina baabi'isaan aada muslimiinta u sidataan nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi kasiruu qisiyakum wa qaicuu awtaarakum yacni fi lfitna walzamuu ajwaafa albuyuut wakunuu fiiha kaalkhayiri min bani aadam wuxuu nabigu yihi kasiruu qisiyakum war waxaad jejebisaan qaansadiina jejebiya qaansooyinkiina jejebiya yani qoryihiina jejebiya bay ka dhigan tahay maanta waqaticuu awtaarakum waxaad googoysaan leebka xadhigga waxa weeyaan xadhkaha leebka u xidhan qaansada u xidhan waxa weeyaan gooya oo kala jara yacni fi lfitna waqtiga fitnada walzamuu ajwaafa albuyuut guryaha dhexdooda laazima oo jooga wa kunuu fiiha kaalkhayri min bani aadam ilmo nebi aadam kii khayrka badnaa noqda oo ka khayrka badnaa waxa weeyaan labadooda kii dee waaninaya ka kale ee lahaa n n haddaad gacanta ii fidiso anigu gacanta kuu fidin maayo inii akhaafu ilaahay baan ka baqanaya tabaaraka wa tacaala waxaan ku khatimayaa oo aan idinkula dardaarmaya xaaladaha muslimiinta ay dagaaladu ka dhex aloosan yihiin iska ilaaliya dadka baacmushtarka ah inay ka baacmushtaraan hubka tarku bayci silaax waana min maxaasini shareecatina shareecadeenna waxyaalaha maxaasinteeda waxaa ka mid ah haddii shareecadu ay shay xaarantinimayso wasaa'ilkii shaygaa muxaramka ku gaadhsiinayana way xaarantinimaysaa taa waxaa ka mid ah in la xaaraantinimeeyey in hubka waktiga fitnada muslimiinta laga laga iibiyo weliba gaar ahaan jihooyinka markaa iyagu aan dagaalku ka dhexeeyo in hubkii laga iibiyo oo la yahaa hubkii maantuu leeyahay qiimo wanaagsan oo reer hebel baa yahay reer hebel baa dagaalansan reer hebel baynu ka iibinaynaa waa laba reer ahays gumaadeen maxayna ka galay arrinka noocaasa inaa iska ilaalisaan oodan ka baac mushtarinin maadaama nebigu alayh isalaatu wasalaam uu faray in xataa hubka la jejebiyo oo la baabi'iyo imaam albukhaarina saxiixiisa wuxuu yihahdaa baabu bayci silaax fi lfitnati wagayriha wa kariha cimraan bnu xusayn baycahu fi lfitna wa qaala albayhaqiy baabu karaahiyati bayci اlcasiir miman yacsiru اlkhamra wاsayfi miman yacsi اllaha caza wajala bih wuxuu baabaystay bukhaari in hubka la kala iibsado waktiga fitnada iyo wakhtiyada kaleba wuxuuna sheegay in saxaabiga cimraan bnu xusein uu yidhi uu maaratay karhay oo u diiday in waktiga fitnada la kala iibsado imaam albayhaqina mid lamid a ayuu waxa weeyaan u baabaystay waxaan idinkula dardaarmayaa inaad carabkiina haysataan waktiga fitnada raad weyn ayaa carabka ku leeyahay fitnada hurinteeda iyo ummadda baabi'inteeda iyo wararka dadka loo kala qaadaayo xaaladda noocaasa waxaa kuu eg inaad buurbuuraha ka mid ah intaad tagto aad adhi iskaga raacato ama aad fitnada aad aad ka fogaato taasaa walaalayaal la doonayaa waxaa ka mid ah waxyaalaha inkula dardaarmayo tarkul istikbaar ayaama alfitnati inaad wardoon noqotod wararka raadraadisid wakhtiyada fitanka inaad iska ilaalisid waayo fitanka hadyaa jeeraale haddaad waraysigiisa badiso oo yaa laga adkaaday kumaa maanta maxaa laga dilay reer hebel maanta maxaa la sameeyey arrimaha noocaasa waa halkii fitnada kuu jiidi lahayd weeyaan ilaahina tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin marka waktiga fitanka iska ilaaliya walaalayaal dhigaa ka furaysta taasaa loo baahan yahay waxaan kaloo idin farayaa inaad rifqi isticmaashaan oo shiddada iyo qadabka iyo cadhada aada iska ilaalisaan oo kamaal tacaqul caqli badan inaad samaysaan oo dulqaad badan samaysaan oo had yee jeeraale waktiga fitanka cadhadaa taagan culimmadu waxay yidhaahdeen alqadabu yaxrimu saaxibahu salaamata tafkiir cadhadu qofka waxay u diidaa inuu si abiiciya oo xaalad abiiciya ku fekero oo feker wanaagsan oo saliima inuu la yimaado iyo ficil wanaagsan inuu la yimaado nabiguna alayh isalatu wasalaam wuxu uhi yaa caaisha ina allaha yuxibu arifqa fi اlamri kulihi ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu jecel yahay rifqiga iyo dabeecsanaanta dhammaan arrin kasta in lagu maareeyo waxaan idin walaalayaal idiin soo jeedinayaa inaad dulqaadka ogaataan khifada iyo fudaydka had iyo jeeraale waa sifaat ulxamqa dadka liita ayay sifo u tahay dadka wanaagsan waxaa sifo u ah waxaa loo yaqaano dulqaadka waxaa la mid ah oo sifo wanaagsan ah alanaat qofka oo had iyo jeeraale arrimaha ka fiirsada oo si ta'ani leh oo kaadsiinye leh oo aanu degdeginin waxa weeyaan arrimaha ku qaabila nabiguna alay isalatu slam sifadaas xilmigaa iyo anaadkaas ama dulqaadka iyo kaadsiinyaha wuxuu ku ammaanay ashaj cabdilqays oo nebigu wuxu uhi inna fiika khallatayn yuxibhum ullah laba arrimood alla jecel yahay ayaa kugu sugan alxilmu waalanaad dulqaadka iyo waxa weeyaan iyo kaadsiinyaha xilmigana culamadu waxay ku fasiraan waa qofka badiiculqadabka ah ee cadhadu ka raagto ean markiiba ka ficil qaadan arrimaha maarata hor yimaada waxaa dhacday dadka qaarkood in la yidhi nin baa la yidhi walaalka waa la dilay dabeetana yaa geela la joogaba ma odhane qori buu qaatay yaa dilay reer hebel ree niman reer hebelo meel iska fadhiya ayuu baasku furay iyadoo arrintii lagu buuqsayay dadkii uu laayay ayaa walaalkiisa soo taagay oo yidhi maxaa dhacay markaasaa la yidhi dartaabaa loo dhintay oo dadkan u dhintay oo anigu maxaan sameeyey amase maxaa laygu sameeyey dee walaalkaabaa maqlay walaalkaa waa la dilay hubsima la-aan ayuu haf la yidhi waxa weeyaan qori dabeetana dadkii buu sidaa ku laayay markaa hubsima la-aantu waxay keentaa had iyo jeeraale inay fitanka waxa weeyaan muslimiinta ka dhex riddo ayay walaali keentaa marka inaad arrimaha aad iska hubsataan oo aad markaad hubsataanna waxa weeyaan wixii qaabka aad u maarayn lahaydna aad ka fikirto raggii hore markay dhallinyaradu u keenaan arrin waxay odhan jireen caawana geela aan ka caana maallo balberrina tala geedka aynu geyno si ay maaragtay arrimaha xaajada inay barriyaan oo xaajada inay hooyaan si aanay dhallinyaradu markiiba aanay uga ficilo qaadan waxa kam kale oo aan walaalayaal idin leeyahay oo aan idiin dardaamayaa luzuumulmari khaasata nafsihi qofku inuu markay arrimo isku qasmaan ee fitanku ay meel walba ka dhacaan inuu naftiisa islaaxiyo oo hadduu islaaxin kari waayo ummadda inuu naftiisa ku mashquulo nabiguna calayhi isalaatu wasalaam waxa uu yidhi kayfa anta yaa cabdallah abaa hurayre ayuu ku yidhi addoonkii ilaahayow maxaad yeelaysaa idaa baqiita fii xuthaalati min annaas dad buusho ah haddaad dhex joogto oo aad ku dhex hadho oo aad ku dhex nooshahay dabeetana wuxuu yidhi maa hum yaa rasuula allah oo kuwaasi waa kuwey maxay yihiin ama waktigaasi waa waktigee qaala daaka idaa marijat amaanaatuhum wa cuhuuduhum waa markii ammaanadoodii iyo iyo cahdigoodii labaduba ay qasmaan wa saaruu haakada dabeetana ay sidaa noqdaan washabaka bayna asaabici faruu nebigu markaa isdhexgeliyay qaala wuxuu yihi abaa hurayra fakayfa bi ya rasuula allah rasuulka ilaahayow maxaan samaynayaa qaala tacmalu maa tacrif waxaad garanaysa unbaad ku camal falaysaa wa dac maa tunkir waxaad ka biyo diidana waad iska daynaysaa wa tacmal bikhaasati nafsika naftaada ayaad gaar ahaanteeda ayaad u camal falaysaa wa tadacu cawaama annaas cawaama annaas dadka caamkaana waad iska daynaysaa taladeeda iyo arrimahooda waad iska daynaysaa nabigu sala allahu calayh wasalam marka dadka ahluxaqi ay yaraadaan oo dadka agarkiidu ay fasahaadaan waxaa lagu faray naftaada inaad badbaadiso laakiin naftaada inaad ku dhex tuurto aad tiraahdo dadkaas fasahaday baan isku dhex tuurayaa dabeetana adna aad la qoyanaato hadday qoyan yihiin aad la kharibanto hadday khariban yihiin inaad iska ilaaliso weeyaan ereyga ugu dambeeya waxaa weeyaan atafaruqu lilcibaada walaalayaal waxaan idiin soo jeedinayaa oo aan idin farayaa wakhtiga fitanku ay alowsan yihiin inaa cibaadada u tafaruqdaan nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi sida macqal ibnu yasaar uu ka wariyey xadiiskii muslim ku yaalay alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya cibaadada qofku uu muslimka ay u cibaadaysto wakhtiga dagaaladu ay taagan yihiin waxay ka dhigan cibaadadaas waxay ka dhigan tahay ka hijratin ilaya qof aniga iisoo haajiray ayuu ka dhigan yahay yani fadli weyn ayuu qofkaas leeyihi harjigu markaa waxa weeye alqatl wey marka zabanka dilku uu bato waxaa lagaa doonaya walaalayaal waa sabanka had iyo jaraalo cibaadadu ay yaraadaan dadku qaflada ay galaan dadku dhiigga ay faraha la galaan dadku afka ay waxa weeyaan habeen iyo maalin fidnada ay ku hurinayaan xaaladda noocaasa inaad dadka dabamartayso oo aad cibaadada u tafaruqdo ayaa loo baahan yahay cibaadadaas markaas waxaa laga yaabaa haddaad ku mashquusho inaad ka badbaaddo fitanka ilahay waxaan ka baryaya tabaaraka wa tacaala inuu inaga dhigo miman yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana xaqiiqatan baabkan aan kelmadan doonay inaan ka sheego inkastoon ku dheeraaday waa baab u baahan keligii in dowro laga qabto waa baab u baahan in shubahaadka iyo adilada ay sida qaldan u fahmeen dadka jihaadoonka ah laakiin jihaadkii sharcigaa garab maray in waxa weeya la sardiyo oo la sheego dabeetana mid mid looga jawaabo ilaahayna waxaan ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala inuu dadka culimmada ah uu karsiiyo inay u bayaamiyaan xaqa mujtamacooda muslimka ah oo ay ku jihaadaan sidii ay fitanka uga badbaadin lahaayeen oo ay noqdaan dad muslimiina oo walaalo ah oo isu naxariista oo waxa weeyaan sifadii nebigu sala allahu calayh wasalam uu ugu baaqay waxa weeyaan ku sifaysan wakunuu cibaad allaahi ikhwaanan noqda cibaad allah yaa cibaad allah addoomiyihii ilaahay ow ikhwaanan walaala noqda walaalayaal intaasaan kusoo gebagabeynaya wixii aan qalday waa fa min nafsi wa min ashaytaan wixii ilaahay baanan tabaaraka watacaala istikfaar ka weydiisanaya inuu iga dhaafo wixii sawaabana ilahay waxaan ka baryaya tabaaraka wa tacaala inuu iga ajri siiyo idinka iyo anigaba sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين